بسم الله الرحمن الرحيم باب الإعراب إعرابهم تغيير آخر الكلم تقديرا أو لفظا لعامل علم أقسامه أربعة فلتعتبر رفع والنصب وكذا جزم وجر والكل غير الجزم والكل غير الجزم في الأسماء يقع وكلها في الفعل والخفض امتنع وصائر الأسماء حيث لا شبه قربها من الحروف معربة وغير ذي الأسماء مبني خلا مضارع من كل نون قد خلا للرفع منها ضمة واو ألف كذاك نون ثابت لا منحذف فضم في اسم مفرد كأحمد وجمع تكسير كجاء الأعبد وجمع تانث كمسلمات وكل فعل معرب كيات والواو في جمع الذكور سالم كصالحون هم أولو المكارم كما أتت في الخمسة الأسماء وهي التي تأتي على الولاء أب أخ حم وفوك ذو جرى كل مضافا مفردا مكبرا وفي المثنى النحو زيدان الأليف والنون في المضارع الذي عرف بيفعلان تفعلان أنتما ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين ترحمين حالي واشتهرت بالخمسة الأفعال للنصب خمس وهي فضحة ألف كسر وياء كسر, كسر وياء نون تن كسر وياء ثم نون تنحذف فانصب بفتح ما بضم قد رفع إلا كهندة ففتحه منع واجعل للنصب الخمسة الأسماء ألف وصب بكسر جمع تانث عرف والنصب في الاسم الذي قد ثني وجمع تذكير مصحح بيا والخمسة الأفعال حيث تنتصب فحذف نون الرفع مطلقا يجب بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu doonaynaa inaynu maanta aragno icraabka waxa loo yaqaano baabulicraab haddaba icraabka xagga luqada waxaa la yidhaahdaa ataxsiin icraabku waa luqada macaanidiisa waxaa ka mid a ataxsiin qurxin laga yaabaa inaad tidhaahdid acrabtu lbeyta bimacnaa xasantuhu wa zayantuhu beytkii baan icraabay haddaad tidhaahdid waxa weeye waan qurxiyey oo ziinaan u yeelay macnaha icraabka luqada waxaa ka mid a jacaylka ayaa ka mid a icraabka wuu jeclaadayna waa la yidhaahdaa ilaahay baa qur'aanka ku leh subxaanahu wa tacaala curuban atraaban curub wada rag jecel baa la yidhi atraaban oo haddana isku wada da-a kolkaa curubkaasi dee icraab buu ka yimi waana jacayl ayay macnihiisu ayuu noqonaya xagga luqada taxsiinka iyo iyo xubbiga labadaba waa la yidhaahdaa icraab macaani badan oo kaleo la yidhaahdaana way jiraan isilaaxa laba madhab baa icraabka ku jira madhabulkuufi waa madhabka sheekheenani uu qaatay waa madhab odhanaya icraabka lama arki karo laakiin calaamadiisu unbaa la arkaa kolkaa madhabkaasi wuxuu qabaa icraabku inuu yahay doorsoonka xarakadu ay damanimo ka doorsoontay ay u doorsoontay fadxanimo hadda ma aha damada iyo fadxada ee waa doorsoonka doorsoonkaa kuma arkaya inagu damo waynu arkaynaa fadxana waynu arkaynaa laakiin doorsoonka dee ma arkayno wax doorsoon la yidhaha arki maysi iminka tusaale ahaan fartaadani hadday madoobaato iyadoo casayd doorsoonka ma taqaanaa madowga ma aha casaankana ma aha waa madowgaa iyo casaankaasi isbeddelka ay sameeyeen isbeddelkaa weeyaan teeg tawaarudkii ay sameeyeen ayaa doorsoon la yidhaahdaa oo fartaasi hadday madoobaato doorsoonka ma arkaysid fartaasaa iminka tusaale ahaan ku madoobaatay iyadoo ku casayd wax doorsoon la yidhaha ma arkaysid ama tusaale ahaan iminka intaan qalin qaaday ayaan sawuraddaa ku xariiqay sawuraddii saw doorsoon ma marin saw doorsoon kuma dhacayo doorsoonka ma arkayna dee waxaa laga yaabaa inaad tidhahdid sawkan khadki aan arkayo doorsoonku sawuraddana ma aha khadkana ma aha waxaad arkaysaa ama waa sawurad ama waa khad saaran labadaa midna maaha dee doorsoonku haddaba qoladaasi waxay qabaan icraabku wax la arkayo ma aha waxana weeyaan doorsoonka xarakadu ay damannimo ka doorsoomayso ay fadxanimo u doorsoomayso doorsoonkaa la arki maayo calaamadiisaa la arkayaa oo xarakooyinka ah calaamadiisii unbaad arkaysaa oo tusaale ahaan rafcadu waa doorsoon makhsuus ah ee calaamadiisuna ay damiya waxa naaibka ka ah uu noqonayo bal aan eegna hadda icraab wuxuu ku tilmaamo icraabuhum nimanka nuxaadda ee icraabkoogu tagyiiru aakhiriilkelim kelimka aakhirkiisa doorsoonka ku dhaca weeyaan iminka kelimkan halka inoogu qorani hamoodin inuu yahay kelimkii aan soo baranay marka dhaweyd waa iska kelmad waxaana looga jeedaa maxay ismi daahira sideediisii iyo ficil mudaaric saddexdiisii arsosaamaha kelimka waxaa looga jeedaa waxa weeyaan ismi daahira sideediisii iyo ficil mudaaric saddexdiisii intaaba waad garanaysiin icraabuhum icraabkoogu tagyiiru aakhiri ilkelim kelimka aakhirkiisa doorsoonka ku dhaca weeyaan haddaba culimmadu waxay yidhaahdeen halkaa taqyiiru aakhirlkelimu ina yidhi dee aakhirku ma doorsoomee aakhirka xaaladiisa ayaa doorsoonta xaaladda maad garanaysaa waa xarakada xaalad la yidhaahdaa aakhirku ma doorsoomo ee aakhirkaa xaaladiisaa doorsoonta oo tusaale ahaan jaaa zaydun ra'aytu zaydan marartu bizaydin haddaan idhaa dee aakhirku waa daalka e ma daalkaasaa kolna ba noqonaya kolna ta kolla daal aakhirku miyuu doorsoomayaa oo kolba xaraf noqonaya aakhirku ma doorsoomee xaaladiisa xarakadaa ayaa doorsoomaysa waxa fiican kolkaa in halkaa lagu soo daro tagyiiru axwaal awaakirilkelim kelmadaha aakhiradooda axwaashoodu xarakada ah doorsoonka ku dhaca ayaa icraab la yidhaahdaa taqdiiran bay ka doorsoomayaan xagga taqdiirta aw lafdan bay ka doorsoomayaan ama xagga lafdiga taqdiiran kolkuu ina yidhaa waxa weeye icraabka lama arkaynu nidhiye maxaa la arkaa calaamadiisa saw maaha calaamadaasa haddana muqadar noqonaysa waa laba jeer laba jeer bay muqadar tahay xagga ismiga markii ismiga alif ugu dambeeyo sida muuse iyo ciise oo kale iyo markii ismiga yi ay ugu dambayso sida alqaadi oo kale ya-daa aan doonaynaana waa ya-da aan xarakada aqbalin caliyun imika ya-baa ugu dambayso dee taqdiiran ma noqonayo waayo cali ya-diisu xarakay aqbashaa labada ismi ee taqdiirtan taqdiiran aynu odhanayno bimacnaa xarakadan la arkayno oo ku qadarnaanaysa aynu odhanayno waa ismiga alif ugu dambeeyo waa muusa ama ciisa ama mustafa ama alfataa ama alcasaa ama alhudaa erey kastoo alif ugu dambeeyo xarakadii arki maysid oo imika haddaan idhaa jaaa muusa damadii waa taqdiirta haddaan idhaa ra'aytu muusa fadxadii waa taqdiirta haddaan idhaa marartu bimuusa kasradii waa taqdiirta taqdiiran buu ina yidhi aw lafdan kolkaa taqdiiran taa waad fahamtayoo ismiga waa laba jeer baynu nidhi markuu alif ugu dambeeyo sidaa muusa oo kale iyo markay yi ugu dambayso sida alqaadi oo kale jaaa alqaadi mee damadii waa taqdiirta marartu bilqaadi mee kasradii waa taqdiirta fadxaduse way muuqataa oo ra-aytulqaadiya baa la yidhaha isagoo fadxadu caadi bay u muuqanaysaa waad fahamtaan umalay ficilkana waa goorma taqdiirantaasi waa saddex xaraf markay ugu dambeeyaan wow sida yadcuu oo kale amaa alif sida yakshaa oo kale amaa ya sida yarmi oo kale oo saddexdoodaa me imka damadii me waa taqdiirta taqdiirta weeyaan aw lafdan amaa lafdiga lafdi wuxuu ina leeyahay xarakadiibaa malfuudoo la arkaya waa magacaygan oo kale jaaa muxamedun wataa damadii ra'aytu muxamedan wataa fadxadii marartu bimuxamedin wataa kasradii icraabuhum icraabkoogu tagyiiru axwaali awaakhiri lkelim kelmadaha aakhiradooda axwaashoodu xarakada adoorsoonka ku dhacaya weeyaan taqdiiran taqdiirta ay ka doorsoomaan aw lafdan amaa lafdiga ay ka doorsoomaan licaamilinna waa inay ku doorsoomaan licaamilin waa inay ku doorsoomaan caamilku waa maxay waa shaqeeye shardi waa in shaqeeye meesha yaallo bedelaya dee oo iminka muxamedka markaan rafciyen jaaa muxamedun idhaa caamilka rafcada keenay me waa jaaa haddaan ra'aytu muxamedan idhaa caamilka fadxada keenay me waa ra'aada haddaan marartu bimuxamedin idhaa caamilka kasrada keenay me waa ba'da ba'da bimuxamedin ba'daasa xaraf jaar ah ba'daa keenaysa licaamilin caamil waa inuu ku doorsoomo waxa inaga baxaya xarakada aan caamilka ku doorsoomin ee ikhtilaafulahajaadka ku doorsoontay sida xayu oo kale carabta badh ka mida ayaa ugu dhawaaqa xayu bidami tha badh ka midihina waxay ugu dhawaaqaan xaya bifatxi tha badh ka midihina waxay ugu dhawaaqaan xayi bikasri tha haddaba haddaan xayu idhaa mar marna aan xaya idhaa marna aan xayi idhaa xarakadaa ugu dambaysa icraab ma noqonayso sababtuna waxa weeyaan caamil baan bedbedelaynin lahajaad kala duduwan baan ku kala hadlay kolkaa xarakadan isbedelaysa shardi waa inuu caamil keeno caamilkaasoo culima la ogaaday shardigaa yaree culimo amaad garanaysaa caamilku caamil la og yahay ha noqdo wuxuu tilmaamayaa caamilku inayna waajib ahayn in la sheegaa caamilka waajib ma aha inuu mar kasta madkuur noqdaa amaa madkuur buu noqoni sida jaaa muxamedun oo kale muxamedkaa waxaa damiyey dee jaa-ada amaa wuxuu noqonayaa maxduuf laakiin qariina ay ku tusisay oo maxduufkana hadday qariina ku tusiso waa culimo sawaaun kaana madkuuran am maxduufan oo waa maxay caamilkoo xadfani man jaaa baa lagu yidhi man jaaa man jaaa baa lagu yidhi maxaad odhanaysaa man jaaa ayaa yimid jawaabtii waxaad odhanaysaa muxamedun ereygan muxamedunhi waa faacil ficilkiisiina me waa maxduuf jaaa muxamedun buu ahaayo jaa-ada maadaamay su-aashii hore ku jirto man jaa lagu yidhi dee iska xadaf kolkaa caamilkiibaa xadfan kolkaa caamilkan xarakada bedelayaa caamil macluuma ha ahaado macluumkaasi amaa madkuur buu noqonaya amaa maxduuf ay qariina ku tusinayso ayuu noqonaya maxduuf maca qariinaha sawaaun kaana alcaalimu caamilu madkuuran أم محذوفا معه قرينة intaasi waa tacriifka icraabka uu leeyahay laakiin madhabkee weeyaan waa madhab alkuufi weeyaan tacriifkaasi oo kuufiyiinta aaminsan inaan icraabka la arkaynin e calaamadiisuun la arkayo icraabka lama arkayo calaamadiisuun baa la arkaya basriyiintuna waxay qabaan basriyiinta madhabkooga ay muxaqiqiintu qaateen basriyiinta madhabkooga mubtadahana u fiican waxay qabaan basriyiintu in icraabka la arki karo icraabkuna cinda albasriyiin waaba xarakada laftarkooga oo iminka jaaa muxamedun kuufiyiintu waxay lahaayeen waa isbedelkaa icraaba basriyiintuna waxay leeyihiin damada laftarkeega weeyaan icraabku ra'aytu muxamedan markaad tidhaahdid kuufiyiintu waxay leeyihiin isbedelka weeyaan icraabku basriyiintuna waxay leeyihiin fadxada laftarkeegaa icraaba marartu bimuxamedin markaad tidhaahdo kuufiyiintu waxay qabaan isbedelka weeyaan oo lama arkayo kasradanina waa calaamadii basriyiintuna waxay leeyihiin maaha isbedelka e xarakadan kasrada a laftarkeegii baa icraaba waad fahamtaan umalaynaya iminka farqiga udhexeeya haddaba waxay faa'iidadooduna muuqanaysaa labadaa madhab faa'iidadoodu marka la icraabayo iminka haddii jaaa muxamedun icraab lagu yidhaa waxaad odhanaysaa cinda alkuufiyiin muxamedun faacilun marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun oo eeg rafcada calaamadeedu waa maxay baan idhi rafcada lama arki karo waa icraabe calaamadiisun baa la arkaayo dam calaamatu rafcihi ama calaamatu nasbihi ama alaama haddaan calaamaba sheego waa madhabkii odhanayay icraabka lama arko basriyiintana maxaan odhanayaa muxamedun kolkaan icraabayo muxamedun faacilun marfuuc wa rafcuhu damatun rafcada laftarkeegaa damada adde rafcada laftarkeega ayaa dama ah farqiga udhaxeeya horta waa intaa icraabku qaybuu leeyahay aqsaamuhu icraabka qaybihiisu arbacatun afar weeyaan ee fal tuctabar si fiican ha loo eego afar qaybood buu icraabku ka kooban yahay bal hadda si fiican ha loo dheegto buu ku yidhi si fiican u ictibaari oo u eg afar qaybood rafcun mid rafca weeyaan rafcada xagga luqada waxaa loo yaqaanaa mutlaqu lirtifaac wax saray u kacay baa la yidhahdaa rafco isilaaxana waxaa la yidhaha rafco inda cinda alkuufiyiin tagayurun maqsuusun wa calaamatuhu adamatu wamaa naaba canha cinda albasriyiinna rafcada waxaa loo yaqaanaa nafsu damati wamaa naaba canha intaa rag way ka jawaabeen bedde su-aalihii maalinka dhawidin weydiinayey waa la iska garanayaa intaa nasbaha waxaa la yidhaahdaa cinda alkuufiyiin horta nasbaha xagga luqa ahaan waxaa la yidhaha mutlaqu listiqaama waa oogan ama taagni weeyaan nasbuhu intisaab waa istiqaamada weeyaan laakiin isilaaxa waxaa nasbo loo yaqaana tagayurun maqsuus wa calaamatuhu alfatxatu wamaa naaba canha cinda alkuufiyiin ama nafsu lfatxati wamaa naaba canha cinda albasriyiin fadxada laftarkeega iyo waxa naaibka ka ah ayay basriyiintu nasbo u yaqaaniin mid kasta intaa yarun baad u aqriyaysaa jismaha iminka tusaale ahaan jismuhu luqa ahaan wuxuu ahaan jiray mutlaqu lqaci wax la jaro ayuu ahaan jiray qaci wax la jaro ayaa jismo la yidhaahdaa iminka laakiin ma og tahay isilaaxa waxaa loo yaqaanaa tagayurun maqsuus wa calaamatuhu asukuunu wamaa naaba canhu cinda alkuufiyiin ama nafsu sukuuni wamaa naaba canhu cinda albasriyiin khafdaha iminka tusaale ahaan khafdaha luqa ahaan waxaa la odhan jiray waxa asfalka ah ama sufliga ayaa khafdo loo odhan jiray isilaax ahaanna waxaa loo yaqaanaa waxaa loo yaqaanaa tagayurun maqsuus wa calaamatuhu alkasratu wamaa naaba canha cinda alkuufiyiin ama nafsu lkasrati wamaa naaba canha cinda albasriyiin labadaa madhab baa ku jira waa labadii madhab ee icraabka kale tilmaamayay aqsaamuhu icraabka qaybihiisu arbacatun afar weeyaane fal tuctabar hala ictibaariyo rafcun midi rafca weeyaan wa nasbun midina nasbe weeyaan wakadaakaa waxaa lamida jasmun jasmo iyo wajarun jar afartaas weeyaan afartuba asmaada may galaan afartuba se afcaasha may galaan walkullu dhammaantood hayraljasmi jasmaha hayrkii xaalo uu yahay yaqacu wuxuu dhacayaa fil asmaai asmaada dhexdooda yaqacu fil asmaa dhammaantood markii jasmaha laga reebo ismiga waa gelayaa jasmuhun baan ismiga gelaynin walkullu dhammaantood hayraljasmi jasmaha hayrkii xaalo uu yahay kulligaasi yaqacu wuxuu dhacayaa fil asmaa'i asmaada dhexdooda jasmaha un baan ismiga gelaynin saddexda kaleba ismiga way gelayaan ismigoo marfuucihi waa jaaa muxamedun kiyoo mansuubihi waa ra'aytu muxamedan kiyoo makfuudihi waa marartu bimuxamedin wa kulluhaa dhammaantood filficli ficilka dhexdiisa ayay gelayaan afartiiba ficilka way galaan walkhafdu khafdaha ayaa imtanaca mancoomay khafdaha mooyaane khafdaha unbaa mancoomay oo haddaba walkhafdu khafdaha imtanaca waa la manciyey ma odhan kartid kolkaad macnaynaysid walkhafdu munica hadday tahay ayaa waa la manciyey aad ku macnayn lahayd imtanaca kolkay tahay wuu mancoomay isagaas iska diiday yidhaha weeyaan sidii waxaan la diidinba uu isaguuna iska diidu meesha iska ilmo la ego uu yidhi ayay cibaarada iminka meesha u qoran tahay walkulluhaa dhammaantood icraabka gebigiisuba fi lficli ficilka dhexdiisa ayuu dhacaya walkhafdu khafdihibaa imtanaca mancoomay khafdaha mooyaane ficil marfuucihi waa yadribu muxamedun kiyo mansuubihina waxa weeyaan lan nabraha calayhi caakifiin kiyo majzuumihina waa lam yalid walam yuulad ficilkii walkullu dhammaantood hayr aljasmi jasmaha hayrkii xaale uu yahay yaqacu wuxuu dhacayaa fi lasmaa'i asmaada dhexdooda wa kulluhaa dhammaantoodna fi lficli ficilka dhexdiisana way dhacayaan walkhafdu khafdaha imtanaca mancoomay wasaa'iru lasmaa'i asmaada baaqigoogii xayu laa shabaha marka una shabah meesha jirin shabaha oo qarabahaa dhoweeya min alxuruufi xuruufta u dhoweeya mucrabatun mucraba ayay noqonaysaa wagayru dii tan hayrkeed alasmaa'i asmaada ah mabniyun waa la binaynayaa khalaa mudaaricin mudaaric mooyaane oo min kulli nuunin nun kulligii qad khalaa ka marhnaaday intaa yar maad xusuusan tahay wasaairulasmaadaa runtii wasaairulasmaadaasi waxay ka hadlaysaa cashir aan waraaqidinka diyaariyey oo mabniyaadka ahaa ayay ka hadlaysaa kelmadda saa'ira luqada laba macnay leedahay kol mina su'ri baa laga keentaa mina su'ri oo ham baa lagu macneeya hambo ama baaqi baa la yidhaahdaa haddii saa'irka mina su'ri laga keenay baaqi buu noqonaya ama hambo ayuu noqonaya kolna saa'irka mina suur baa laga keenaa suur waa xayndaabka magaalada lagu wareejiyo kolkaa macnihiisu waa jamiic kelmadda saa'ir ah marna hambo iyo baaqi baa lagu macneeya marna jamiic baa lagu macneeya haddii saa'irka min asu'ri laga keenay waa baaqi oo hambo ah haddii saa'irka min asuur laga keenayna waa jamiic waad garatay haddaba saa'irkeenini bimacnaa jamiic baan iminka ka dhigaynaa wa saa'iru lasmaa'i asmaada dhammaanteed xaysu meesha laa shabaha shabah uun jirin shabaha oo qarabahaa u dhoweeya min alxuruufi xuruufta u dhoweeyaa mucrabatun mucrabo weeyaan wuxuu doonayaa inuu yidhaah wasaa'iru lasmaa waa mubtadiyi soo maahayn khabarkiina me waa mucrabatun tabiidku ku dhammaanayo kolka haddaad doonto mubtadiya khabarka isku keeno wasaa'iru lasmaa'i asmaada dhammaanteed mucrabatun mid la icraabayo weeyaan xaysu meesha laa shabaha shabah uun jirin shabaha oo qarabahaa u dhoweeya min alxuruufi xuruufta asmaadu dhammaantood waa mucrab marka aan laga helin shabah xuruufta u dhoweeya eeg saw maynaan odhan jirin ismiga waxaa mebni looga dhigaa lishibihihi alxarfa inuu xaraf shabaho saw maynaan odhan jirin tii unbuu doonayaa ismigu waa mucrab hadduuna xaraf shabihin saas wayna yidhi laakiin eeg innaga waraaqda waxaa inoogu qornaa hadduuna xaraf shabihin oo keliya saw maahayn shardi baan laakiin ku xidhnay inaad xusuusantihiin mooyaane shardigiibuu sheekuu qorayaa qarrabahaa min alxuruuf shardigaa markaynu leenahay ismigu mucrab weeyi hadduuna xaraf shabihin shabaha maxaynu usii shardinay inuu qawi noqdo shabahaasi inuu qawi yahay baa loo shardiyaa bimacnaa ismigu hadduu xaraf shabaho mebni buu noqdaa markuu shabahani qawi yahay waad fahamtay saw maaha haddaba waxaad isweydiinaysaa ismigu suu xaraf u shabahaa horta marka koobaad marka labaad shabahu seebuu qawi ku noqdaa ama seebuu shabahu ku daciifaa horta ismigu xaraf wuxuu ka shabahaa sidaynu sheegnay lix dhinac saw lixdii ma qornayn lixdaa waxaa ardayda ila qurux badan cidda aan haysanin horta waraaqdii maad haysatiin iminka waraaqda ciddaan haysanin waraaqday kala socon doonaan lixda qayboodba lixda tallaababa lixda tallaabo cashar gaaray noqonayaan laakiin waraaqdaad kala socon doontiin insha allah kolkaa waxaynu nidhi eeg horta xuruufta waa la kala leeyahay baynu nidhi ismiga xuruuftiisa maxaa u yar saddex xarafka xuruuftiisuna maxaa u badan labaa u badan haddaba eeg ismigii saddex baa ugu yaraa xarafkiina labaa ugu badnaa hadduu ismigu tacaddi sameeyo uu hal xaraf noqdo ka waran miyuuna xaraf shabihin una xaragga xara xuruufta ka shabihin waayo dee hal xarafnimo xarafun baa iska lahaa laba xaraf oo maxay mebni u noqotay xaraf bay shabahday oo xaggay ka shabahday wadcigay ka shabahday xagga wadcigiibay ka shabahday darabnaa naadaasi waa mebni oo xaraf bay shabahday oo xaggii wadcigiibay ka shabahday waad fahantay saw maahayn huwa iyo hiya waa mebni xaraf bay shabaheen oo wadcigay ka shabaheen shabahaasi waa kii wadciga ahaa damaa'irta shabah wadciyaa ku jira soo saa maaha waxaa kaloo jira shabah aynu odhan jiray macnawi macnaha waa la kala leeyahay baynu nidhi oo xarafka iminka waxa jira iminka anu waan dareemayaa low haddii luqa alcarabiya uu xaraf ku soo kordho eg haddii iminka macno lay weydiiyo macno uun oo la yidhaha macnaha carabtu waxay u bixinaysaa ma ismi buu noqon mise ficil mise xaraf waan kala garanaya sababtuna waa maxay dee macnaha la kala leeyahay kolkaad macno aragto adoon kelmadda loo isticmaali loo isticmaalayaba aan aan garanaynin ayaad sii garanaysaa haddana kelmadaasi inay ismi noqon inay ficil noqon inay xaraf noqon macnaha la kala leeyahay waad garataan malaynaya haddaba macnihii xarafku lahaan jiray haddii ismi lagu guto ka waran kolkaana muna xaraf shabihin una xagga macnaha ka shabihin eeg masaadirtao dhan waxaa iskale baynu nidhi maxay macnaha masaadirta ayaa iskale siday u dhan yihiin xuruuf baa iskale laada ayaa ii macnayn laada macnaheegu waa maxay nafyimuna mistir ahayn waa faca- waa mastirka mucaddahe laakinta yaa macnaynaya istidraagmuna istifcaal mastirkeegii ahayn ficilkii laa istifcaal lo odhan jiray hata calaa yaa ii macnaynaya isticluhmuna istaclaa mastirkeegii ahayn masaadir oo dhan luqla carabiya waxaa iskale xuruuf haddaba haddaad aragto ismi macnihiisii master yahay dee xaraf buu ku khaldamay oo xaraf buu macnihii ka qaatay xaraf buu shabahay xagga macnaha waa in mebni laga dhigo ismu ishaaruhu muxuu shabahay baynu odhanaynaa ismu ishaaruhu muxuu shabahay xuruuf buu shabahay siday u dhan tahay ismul istifaamkuna muxuu shabahay xuruuf buu shabahay asmaa shuruud maxay shabaheen waa shabah macnawiya ku jira xagga iftiqaarkaa isna imanaya iftiqaarka ismi maws eeg xarafku daa'iman wuu baahan yahay saw maahayn oo macnaha gaar waxma tusi karo gaar uma tusi karo dee xarafku macno laakiin haddaad aragto ismi isna baahan ka waran oo macnihiisii aan gaar kuu tusi karaynin xaraf buu shabahay xagga iftiqaarka waa ismiga mawsuul oo kale haddaan iminka jaa aladii idhaa kii baa yimid ma la garanayaa aladiga lama garanayo dee macnihiisii lama istiqlaalayo ilaa in jumlada ka dambaysa aad raacisid mooyaane jaa aladii darabaka jaa aladii akramaka markaan darabaka raaciyo ama akramaka aan raaciyo ayaad macnihiisii fahmaysaa haddaba ereyga aladiihi waa ismi mawsuule ismi mawsuul intuu ka tiro la egyahayba waa mebni xaraf buuna shabahay xagguu ka shabahayna waa xagga maxay xagga iftiqaarka iyo baahida weeyaan aduu waraaqda dib ugu noqda waraaqda ayaa idiin qayiixi doonta oo waxaanan sheegayno dhani waraaqday tallaabo tallaabo ugu qoran yihiin wuxuu yidhi wasaa'iru lasmaa'i asmaada dhammaantood mucrabatun mid la icraabayo weeyaan xayu laa shabaha marka uuna shabah mawjuudun mid jooga ahayn shabaha oo qarabaha u dhoweynaya min alxuruufi xuruufta qarabaha min alxuruuf kolkuu ina leeyahay shabah qawiya weeyaan goormu haddaba shabahu qawi noqdaa ama uu daciif noqdaa waa su-aashii kalean iminka doonayna inaan ka jawaabno eeg markuu ismigu xaraf shabaho oo xaggii wadciga ka shabaho ama xaggii iftiqaarka ka shabaho ama xaggii macnaha iminka ereyadii aan sheegayay in markuu ismigu xaraf ka shabaho haddii ismigaa laga helo wax calaamadii ismiga u gaarka ahaan jirtay al oo kale ama tanwiin oo kale ama idaafo oo kale khusuus calaamooyinkii ismiga ismigan xarafka shabahay haddii laga helo shabihii baa daciifaya oo calaamadana daciifisay iminka ismi xaraf shabahay baad aragtay ismi xaraf shabahay baad aragtay markuu ismigani xarafkii shabahay ayaa kadib al la geliyey ashaasi maxay daciifisay shabihii bay daciifisay ama mudaaf baa laga dhigay idaafadani maynaa khusuusul asmaa mayna calaamatul asmaa ahayn way daciifinaysaa wahaakada wasaa'iru lasmaa'i xaysu laa shabaha qarabahaa min alxurufi mucraba wagayru dii tan kayrkeed alasmaa'i ee asmaada ah asmaadan iminka aan sheegay waxa aan ahayn oo dhan mabniyun waa la binaynaya asmaadan aynu sheegnay waxa aan ahayn oo dhanna waa la binaynayaa asmaadan maxaan ahayn ya eeg saddex arrimood baa meeshaa soo gelaya afcaal oo dhan xuruuf oo dhan iyo ismiga xaraf shabahay de xayu laa shabaha bu ina yidha ismiga xaraf shabahayna tan kayrkeed weeyaan saddexdaa arrimood baa meesha soo gelaya wagayru dii tan kayrkeed alasmaa'i ee asmaada ah mebniyun waa la binaynayaa kayrkaa oo mebni weeyaan afcaal oo dhani waa mebni xuruuf oo dhanina waa mebni asmaadana qaybta xuruufta shabahda ayaa mebniya khalaa mudaaricin ilaa mudaaricin mudaaric mooyaane khalaada markaynu baabulistine maraynay maxaad ku barateen inay mar xaraf jaar noqoto marna ficil maadi ay noqoto iminka khalaa mudaaricin kolkuyna yidhi khalaadaasi waa maxay xaraf jaar weeyaanoo mudaaricin bay ayay jirtay waana aadatulistine khalaa mudaaricin mudaaric mooyaane ilaa mudaaricin bay ka dhigan tahay khalaa mudaaricin mudaaric mooyaane oo mudaaricu isagu waa sidee dee waa mucrab mudaaricu markuu mucrab noqonayo shardi buu lahaa ma xusuusantihiin shardigaa waa maxay inuu maxay ka qaawan yahay labadii nuunood eeg nuunu tawkiid iyo nuunu linaas inuu labadaa nuunood ka qaawan yahay mudaaricu wuxuuna yidhi khalaa mudaaricin mudaaric mooyaane mudaarica oo qad khalaa khaali ka ah min kulli nuunin nuun kulligeed war mudaarica aan nuun wadanin hadda weeyaan nuunta la diidaya waa nuuntee nuunu tawkiid iyo nuunu niswa mudaarica labadaa nuunood marka laga waayo muda- m- mucrab buu noqonaya haddii labadaa nuunood laga helana mebni buu noqon oo iminka walwaalidaatu yurdicna kelmadda yur- yurdicna ihi waa ficil mudaaric haddana waa mebni yurdicna waa mebni iyadoo mudaarica maxaa mebni looga dhigay nuunu nis waa galay nuunu nis waa aawadii baa mebni looga dhigay haddaad tidhaahdid iminka tusaale ahaan wala tasmacanna minka caliyun iminka haddaan ku idhahdo wala tasmacanna minka caliyun cali baa arrinkaa kaa maqli la tasmacanna kelmaddaasi maxay noqonaysaa ya la tasmacanna maxay noqonaysaa mebni oo sababtu waa maxay dee nuunu tawkiid baa la xidhiidhay waad garatay layusjananna waa mebnigii nuunu tawkiid baana la xidhiidhay sheekha meeshan waxa loo yaqaano wax culimada balaaqadu ay ka digi jireen ayuu isticmaalay inkastoo uu kuu kala bedelay eeg waxa ceeba ma taqaana beydka qeybtiisa hore iyo qeybtiisa dambe in lagu gebagabeeyo kelimad qura beydka qeybtiisa hore maxay ku gebagabootay khala qeybtiisa dambena maxay ku gebagabootay khalaa bay ku gebagabootay sow isku mid maaha markuu sheekhu ceebtaa uu ku dhacay ayuu dee waa nin garanaya ceebta eh, ayuu is yidhi maxaad kaga bixi kartaa macnahood kala bedesho buu dee yidhi khalaada horena xaraf jaar buu ka dhigay oo khalaa mudaaricin buu yidhi khalaada dambena ficil maadi buu ka dhigay oo qad buu geliyey qadu maxay calaamad u ahayd ficil maadi bay calaamad u ahayd soo maahayn kolkaa eeg ceebtii buu ka badbaaday intaasaa ceebtii ka badbaadisay macnaha uu kala bedelay uu midna maadi ka dhigay midna xaraf jaar uu ka dhigay وغayru di tan غayrkeed alasmaaءi ee asmaada a mabniyun mabni weeyaan khalaa mudaaricin mudaaric mooyaane mudaarica oo qad khalaa ka madhan min kuli nuunin nuun kulligeed ka madhan mudaarica labada nuunood laga ilaaliyey baabkii yaraa ee baabulicraab lo odhan jiray sheekhu miyuuna si fiican inoogu soo dhigin haddaba waxaan u malaynayaa iminka waxaad fahmaysiin beyd shalay sheekhu inoo sheegay aydaan xifdisnayn shalay toole beydkaasi muxuu ahaa wazidtuhu fawaa'ida biha lghina maxaan kitaabka ku kordhiyey buu yidhi faa'iidooyin aadaad ugu kaaftoomi doontid waayo wasaa'ilu asmaa'i xayu laa shabaha qarabahaa min alxuruufi mucrabadaa maad arkaysaa xataa camreedigaan inoo qorini xataa camreediga wuu la dheer yahay su-aashan camreedi waxaan doonayaa kawaakibka kawaakibka wuu la dheer yahay wasaa'ilu asmaa'i xayu laa shabah qarabahaa min alxuruufi mucraba kawaakibka intuu la dheer yahay ka mid tahay ajruumiga ba iska daayo waa faa'iido runtii daqiiq ah inagu kawaakibka waraaqun baan ku dul samaynaye dee kawaakib kuma qoraynin waad garatay baabu calaamaati icraab maadaamuu calaamaad meesha uu keenay madhabkiisu makii basriga ahaaba mise waa ku- kii kuufiga ahaa waa kuufigii weeye baabu calaamaati icraab icraabka calaamooyinkiisa lirafci minhaa damatun waawun alif kadaaka nuunun haabitun laa munxadif lirafci rafcuhu wuxuu leeyahay minhaa calaamooyinkana uu ka yeelanayaa damatun damo calaamooyinka xaggeega rafcuhu muxuu ka qaadanayaa damo iyadaana asal ah jaa muxamedun waawun wowna wuu qaadanayaa jaa almuslimuun alifun alifna waa qaadanayaa jaa zaydaan kadaaka kuwaa hore waxaa lamida nuunu nuun nuunkoo haabitun sugan oo laa munxadifun aan xadfanayn nuunka suganna kuwan horunbuu lamid noqonayaayo waa calaamatu rafco waa maxay tusaaluhu wataakuluuna turaatha taakuluun lirafci rafcaha waxa u ahaaday minhaa calaamooyinkana uga ahaaday damatun damo ayaa u ah oo waa calaamatu rafca damadu waawun wow baa u ah alifun alif baa u ah kadaaka kaa waxa lamida nuunu nuun nuunkoo haabitun sugan laa munxadifun aan xadfoonayn damada mawaadicdeeda yaa sheegaya imise ahayd toddoba sow ma ahayn toddobadiiba eeg fadamu damuhu fismin ismi buu ku sugnaanaya ismigoo mufradin mufrada damuhu halkuu degayaa buu yidhi ismi mufrada ismigaa mufrada maxaa isla soo hoosgelaya munsarif iyo maa laa yansarif tusaalihiisuna waa maxay jaaa muxamedun iyo qaama caliyun ay qaama axmedu jaaa muxamedun iminka waa munsarif weeyaan qaama axmeduna waa maa laa yansarif weeyaan labadaaba damaa degaysaa oo damadani waxay wakiil ka tahay ay calaamad u noqonaysaa maxay rafco ereygani inuu marfuuc yahay baad garanaysaa calaamaduna waaba damada dee jaaa muxamedun iyo qaama axmedun fadamu damuhu fi ismin ismi buu ku sugnaanayaa ismigoo mufradin mufrada ka axmedin oo kaleba weeyaane ka axmedi beydka aawadii buu axmedi u yidhiye dee ka axmeda in la yidhaha weeyaan ka axmeda waa maalaynsarif soo maahayn fadxa lagu jeri jiray kow labaan halkaa ku haysanaa iyo wa jamci tagsiirin jamcu tagsiirkii jamcu tagsiirkana maxaa isla soo hoosgelaya munsarif iyo maalaynsarif ka jaa alacbudu addoomihii baa yimidba weeyaan jaa alacbudu eeg cabdiga mar cibaad baa lagu jamciyaa marna acbud baa lagu jamciyaa farqiga udhexeeya ma taqaana acbud iyo cibaad acbudku waa jamculqilo wixii toban ka yar baa acbud la yidhaahdaa waxaa toban ka badanna cibaad baa la yidhaahdaa kolkaa cabdiga labada midkaa doontaad ku jamcinaysaa wa jamci tagsiirin jamcu tagsiirkiina damada ayaa degaysa ka jaa alacbuduba weeyaan iminka ka jaa acbudi buu ina yidhiyo sababtu jaa acbudi u leeyahay maad garanaysaa ka axmedidii hore wuxuu eegayaa caruud alqaafiya buu eegayaa axmedkii horaa kasrisnaa sidaa darteed kan faacilkaan ogaambiskaga kasriyey axmedidii hore u waafajinaya ka jaa alacbudu weeyaan lakin waa faacilkii jaa waxaa yimid alacbudu addoomihii iminka jamcu tagsiirku waa alacbud waana munsarif damaa degtay hadduu maalaainsarif yahayna tusaaluhu maxay noqonayaan haaulaai masaajidu kelmadda masaajidu ihi waa maalaainsarif waana jamcu tagsiir damaa degaysa damadaasi waxay naaib ka tahay ama ay calaamad u noqonaysaa rafco kolkaa markaad icraabaysid masaajidu khabarun marfuuc wa calaamatu rafcihi rafcada calaamadeeduna waa damatun daahira baad odhanaysaa haddaad kuufi tahay dee sheekhanaa calaamo qaba eh haddii kalena marfuuc wa rafcuhu rafcada laftarkeeguba damatun daahira saasaad odhanaysaa afar ma iga haysaa halka ismi mufrado oo labadii qaybooda munsarif iyo maalaainsarif iyo jamcu tagsiir oo labadii qaybooda iyo wa jamci taaniiin jamcii jamcu taaniii lo odhan jiray jamc muanatusaalim weeyaan ka muslimaatinba weeyaan maxaad odhani tusaalihiisa jaa almuslimaatu jaa almuslimaatu kolkaan idhaahdo haddaan doono ta'da waan ka dayni oo jaa almuslimaatu baan odhanaya oo taawtaaniiskii waan ka dayni waayo ilaahay baa qur'aanka ku yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha nabiyu idaa jaaaka almuminaatu idaa jaaaka almuminaatu faacilku waa maxay waa almuminaat sow maaha ficilkii tamiyaa la geliyy ma idaa jaaadka baa la yidhi idaa jaaadka almuminaat ilaahay ma odhanin kolka haddaad doontid tada iska badaa laakiin shuruud bay leedahay marka tada laga daynayo mar kasta iskama dayn kartid shuruud baa loo tiriya marka tada laga daynayo wa jamci taaniiin iyo jamcu taaniiskii ka muslimaat jaaat ilmuslimaat iminka ta'da adigu inoo geli maadaamaynaan shuruudda garanaynin mar kasta ta'daa iska gasho aayaddaa qur-aankii ta'dii waa laga tegey soo maahayn shuruud baa ayaa iman doonta marka ta'da la gelinayaa iska dhaaf ka jaaat ilmuslimaatu iminka almuslimaatu waa jamc muanau saalim waana faacil waa marfuuc calaamatu rafcaduna waa damada shan baad iga haysaa soo maahayn iyo wa kulli ficlin ficil kaste wa kulli ficlin ficil kaste ficilkaasoo mucrabin mucraba ficil kastoo mucraban ayaa degaya buu yihi damaa degaysa arsheekha intaa yidhi waan ku khilaafsannahay soo maaha ficil kastoo mucraba ma damaa degta ya may ficil kastoo mucraba dama ma degtee dee afcaalulkhamsaha nuun baa dega kolkaa afcaalulkhamsihi baa halkan inaga soo geliyo sheekh waan ku haysanaa sheekha intaa afcaal wa kulli ficlin taasaan ku haysanaa mucrabin oo afcaalulkhamsuun baa lasbaxaya maxaa soo hadhaya kolkaa afcaalulkhamsa kolkaan saarno saddexdii maxaa soo hadhaya saxiixulaakhir iyo iyo muctalulaakhir wa kulli ficlin ficil kastana damaa gelaya ficilka oo mucrabin mucraba ka ya'tiiba weeyaan kelmadda ya'tii oo kala aba weeyaan ya'tii iminka yatii waa ficil mudaarico marfuuca calaamatu rafcihiisuna waa dama muqadara calaa aakhirihi manaca min duhuuriha iqal baynu odhanayna yadribuna waa ficil mudaarico marfuuca calaamatu rafcihiisu waa dama daahira weeyaan ka yatii ficilkiina labuu noqday saxiixulaakhir iyo muctalulaakhir soo maahay shan horena waad iga haysay toddoba ma iga haysaa damadu ay degtay haddaba ardayow damadu ma mukhtasun bilismi ba mise waa mukhtasun bilficli mise waa mushtarakun baynahuma waa mushtarakun baynahuma mushtaraga ayay ku jirtaa waayo shan ismiyana iyadaa degtaa laba ficilina way degtaa markaynu leenahay damadu rafcay wakiil ka noqotaa waa toddobadaa meelood oo keliya maxaan idin idhi markay damadu calaamatu rafco noqonayso waa markay toddobadaa meelood ku jirto ismi mufrada labadiisa qaybood iyo jamcu tagsiir labadiisa qaybood iyo jamc mu'anahu saalim iyo ficil mudaarico saxiixulaakhir iyo ficil mudaarico muctalulaakhira toddobadaa waxaan ahayn haddaad dame ku aragtid damadaasi calaamatu rafco ma aha iminka tii aynu soo marnay wabacdu faclamu sheekhuina lahaa bacdudaasoo dama ma saarnayn kelmaddaa bacdu ihi maxay noqonaysaa toddobadaa midna maaha mufrad munsarifana maaha mufrad waaba mebni de mucrabba maahe kolkaa damadu hadday toddobadaa meelood waxaan ahayn ad ku aragtid ha u fahmin ina inay rafco wakiil ka tahay ama ay calaamo u noqonayso iminka qaaluu marka la yidhaha qaaluu ficilka maadi halkuu ku jooga laamka sow ma aha laamkaasow dama ma saarna ficilkaa maadi toddobadaa midna miyuu yahay kolkaa damadaa ficilka maadi saarani dee rafco calaamad uma aha iminka kelmadda xayu ah xayu xayu laa shabahadii wayna soo lahaa xayudaasi sow dama ma saarna xayu toddobadaa midna miyay tahay midna ma aha kolkaa xayu damada saarani rafco calaamadu ma aha almuhim markay damadu rafco calaamo u noqonayso waa toddoba meeloodun markay ku jirto hadday toddobadaa meelood waxaan ahayn ay gasho uma noqonayso macnahaan isku soo yar xidhno fa dama damuhu fismin ismi buu ku sugnaani ismigoo mufradin mufrada ka axmedinba weeye ka jaaa axmedu wa jamci tagsiirin jamcu tagsiirna wuu ku sugnaani ka jaaa alacbudu addoomihiibaa yimi wa jamci ta'niisinna wuu ku sugnaani ka jaa'at ilmuslimaatu wa kulli ficlin ficil kaste uu ku sugnaan ficilkaasoo mucrabin mucraba afcaalulkhamsun baynu ka reebnee ka ya'tii oo kaleba weeye damadii ma haysataa intay degtay sow toddoba maaha bal hadda wowgana eeg walwaawu wowgii fii jamci dukuur dukuurka jamciisa ayuu ku sugnaanayaa jamcii asaalimi saalimka ahaa hadda dukuurka maaha saalimku waxa saalimka la odhanayo ma dukuurkaad moodaysa oo dukuurkii asaalim ma odhanaysid dukuurka waa lab lab dee saalima lama doonaye jamac saalimaa la doonaya sifada saalimnimada ah jamacaa leh laakin dukuurku ma leh macnaha kaa khaldamaya haddii kale walwaawu wowdu fii jamci dukuur dukuurka jamciisa ayay ku sugnaanaysaa ama labka jamciisa ayay ku sugnaan jamcii asaalimi saalimkaha jamac mudakeru saalim waxaa la odhan jiray wow baa degtaa ka saalixuunahum ululmakaarimi tusaale soo qaatay tusaalahani waa nooc maa mina taxriid oo dadka ayuu jeclaysiinaya xagga khayraadka xagga khayraadka ayuu jeclaysiinayaa ka saalixuun kuwa wan wanaagsani hum iyaga uunbaa ululmakaarimi makaarim oo dhan iyo sharaf oo dhanba u saaxiiba dadka wan wanaagsanunbaa sharaf kasta iskale eeg damiirka hum amaad garanaysaa eedaatulxasri baa la yidhaahdaayo waxay ka dhigan tahay cid kaloo sharaf dhihiba ma jirto eeg nafyi iyo isbaat baa kolkaa meesha ku jira ulaaika hum almuflixuun sow ilahay ma odhanin hum taasoo kale weeye iyagunbaa liibaan iyaga uun waa uun weeyaan damiirkaasi ka saalixuuna kuwa wanaagsani hum iyagunbaaba ululmakaarimi sharaf oo dhan u saaxiiba haddaba jamac mudakaru saalim waa asaalixuun iminka waa marfuuc calaamatu rafcuhu me wowga weeyaan uludaasi ululmakaarimi uludaasi waa khabaro waa marfuuc calaamatu rafcuhuna me waa wowga oo uluudu jamc mudakaru saalim ma ahee mulxaq bay u tahay kolkaa waxaa wowga la geliyaa jamc mudakaru saalim iyo mulxaqiisa mulxaqa ma taqaanaa jamca mudakaru saalim shuruud buu leeyahay shuruuddaa marka mid la waayo ayaa la yidhaahdaa mulxaq halaga dhigo afar ereyba weeyaan mulxaqu ka saalixuunahum ululmakaarimi waad aragtay jamcii mudakaru saalim wahya wowdu atat way timid fii jamci dukuur eeg halkaa waxaa la soo qadaraya wahya atat fii jamci dukuur kamaa atad amaad arkaysaa kamaa atata horteed waxaa la qadarayaa wahya atad fii jamci dukuur wahya wowdaasi atad way timid fii jamci dukuuri labka jamciisa ayay timid kamaa atad siday u timid fi lkhamsati alasmaa asmaaulkhamsaha dhexdiisa oo kale eeg jamaca mudakaru saalim waxay u timid sidii ay asmaaulkhamsaha u timid oo kalun bimacnaa wowdu laba meelood ayay rafcada calaamad u noqotaa labadaa meelood waa halkee iyo halkee waa jamc mudakaru saalim iyo asmaa lkhamse kamaa atad fi lkhamsati alasmaa shantii ismi dhexdooda sida looga helay shantaa ismiyaa garanaya wahiya shantaasi allatii ta weeyaan taatii imanaysa cala alwilaa'i xidhiidh iyadoo ku sugan kani wowgu noo fadxinaya oo walaa buuna leeyahay waa wilaa waahiya iyadoo allatii ta weeyaan taatii imanaysa cala alwilaa'i xidhiidh iyadoo ku sugan waa ereyada soo socdee hadda xidhiidhka abuu ku yidhi bal noo sheeg halkay ku soo socdaan dee beydka soo socda eg abun weeyaan akhun weeyaan xamun weeyaan wafuuka weeyaan du weey shantii ereyba muna inoo sheegin jaraa qad jaraa halkaa qad buu mar ley sharxaagu qadari doonaa jaraa qad jaraa xaalo uu dureersaday eeg haddaad aragto ficil maadiyoo qad loo qadaray ha la xaaleeyo ayay ka dhigan tahay ficil maadiyoo qad la qadaray haddaad aragto xaalaa lagu wadaa jaraa qad jaraa xaalo uu dureersaday kullun mid kastaaba bimacnaa shuruuddii buu taabanaya asmaaulkhamsuusow shuruud ma leh shuruuddii buu taabanaya jaraa qad jaraa wuu dureersaday kullun mid kaste oo asmaaulkhamsihi mudaafan isagoo mudaafa asmaaulkhamsaha maxay ha laga dhigo buu kuley markii wow la gelinayo mudaafa laga dhigo oo imika abuntaa haddii aan mudaafun ilayhiga ka daynoon abun u nidhaa mufrad munsarifo ayuu noqonaya oo damaa degaysa jaa abun ra'aytu aban marartu bi waa mufrad munsarifa laakiin markuu asmaaulkhamse yahay waa marka dee mudaaf yahay mudaaf ama kaaf wato ama ismi kale uu wato jaa abuuk ra'aytu abaak marartu bi eeg shardi asmaaulkhamsaha marka wow la gelinayo waa markuu mudaafka yahay saw kow maaha mufradan mufradna waa inuu noqdo asmaaulkhamsaha maxaa loo shardiyaa inuu mufrad yahay haddii haddaba iminka ereyga abuni abuuka muna mufrad ahayn akuuka muna mufrad waa walaalkaa une waa mufrad haddii la tatniyeeyo kolkaa eeg wow lama dejiye e baabka musanaha waxaad ku soo barataa dejinaysaa jaa abawani haddaad tidha abawani iminka alif baad ku rafcini oo musanuu noqday haddaba asmaa khamsaha haddii la tasniyeeyo tasniyada dariiqeegii baad marini jaa abawani oo kale alif baad ku rafcinaysaa markaad nasbinayso amaad khafdinaysidna ya baad gelinaysaa haddaad asmaa khamsaha jamcu tagsiir ka dhigtidna jamcu tagsiirka dariiqiisii ayaad marini oo jamcu tagsiirka damaynu kusoo marnay damadiibaad dee icraabaysaa almuhim asmaa khamsahan marka wow la gelinayo shardiga koobaad waa inay mudaaf yihiin haddii idaafada laga waayo mufrad bay iska noqonayaan waa inay haddana mufrad yihiin haddii la taniyeeyana taniyada dariiqoogii bay mari haddii la jamciyana jamca dariiqiisii bay mari waa inay mukabar yihiin mukabarka maxaa looga jeeda tasqiir iyo takbiir baa kala jirto oo waa inayna waa inaan la tasqiirinin oo akha marka la tasqiiriyo ukhayun baa la yidhaahdaa haddii la tasqiiriyo ukhayuka lagu yidhah ama ubayuka lagu yidhaahdo oo tasqiir laguu geliyo walow shuruudii mudaafnimada iyo mufradnimadaba ha wataane mufrad munsarif unba iska noqonaya oo mufradkii munsarifkeen soo barannay unbaad ku daynaysaa saddex shardi ayuu sheekhu inoo shardiyey oo muhim ah saddexdaa shardi waxa weeyaan asmaaulkhamsaha marka wow la gelinayo inay mudaaf noqdaan inay haddana mufrad yihiin inay haddana mukabar yihiin ayna musaqar ahayn so saddex shardi maaha maxaan ku darsannaa idaafadoodu yaa ulmutakalim yayna noqonin oo haddii iminka aku eeg akhan amaa kaaf baad u idaafaynoo akuuka baad odhan amaa bayd baad u idaafaynoo haada akhulbeyt baad odhan akhulbeyt akha bimacnaa mar saaxib baa loo isticmaalaa ma ogtahay akhulbeyt baad odhanaysaa akhulbeyt waxaa doonto ama akhu caliyin baad odhan mar lay akhu idaafu sitaa sow maahayn asmaalkhamsu idaafay sitaan haddaba mudaafun ilayhi googu yaa ulmutakalim yuuna noqonin oo iminka akha haddaad yaa ulmutakalim u idaafaysid maxaad ugu dhawaaqi jaa akhii sow maaha walaalkay ama ra'aytu abi marartu bixami haddii yaa ulmutakalim aynu u idaafayno mufrad buu noqonayaa oo xarakada lagu qadaraa afarta shardiya asmaaulkhamsuhu leeyahay ee ra'iisigii iyo waa intaa waa inuu mufrad yahay waa inuu mudaaf yahay oo haddana mufrad yahay oo haddana mukabar yahay idaaf mudaafun ilayhiguna una yaa ulmutakalim noqonin mudaafun ilayhigu yuna yaa ulmutakalim noqonine wax kastoo yaa ulmutakalim aan ahayn un ha loo idaafeeyo afartaa shardi baa ugu muhiimsan saddex shardi baa inoo hadhay saddexda shardi waynu iska daynaynaa wahiya wowdii atad way timid fii jamci dukuuri labka jamciisa kamaa atad sidii ay u timid fi asmaai alkhamsati asmaa lkhamsihi ama fi lkhamsati alasmaa asmaadii shanta ahayd wahiya asmaadaasi allatii ta weeyaan taatii imanaysa cala alwilaa'i xidhiidh iyadoo ku sugan abunba weeyaan akhun weeyaan xamun weeyaan wafuuka weeyaan duu weeyaan jaraa qad jaraa xaalo uu dureersaday kullun mid kastaaba mudaafan isagoo mudaaf ah mufradan oo mufrad ah mukabaran oo haddana mukabar ah wa fi lmuhanaa muhanaha dhexdiisa waxaa ahaaday alalifu alif ayaa ahaanaysa naxwu zaydaaniba weeyaani iminka filmuhanaa waa khabarkiioo soo taqadumay mubtadihiina mee alalifka dambe weeyaan naxwu zaydaanina waa tusaalihii oo dhexda la geliyey mubtadihii khabarka barhtankoogi eeg wa fi lmuhanaa muhanaha dhexdiisa waxaa ahaatay alalifu alif baa ahaatay naxwu zay naxwu zaydaaniba weeyaani muhanaha marka la rafcinayo maxaa la gelinayaa oo calaamat rafcihiisa laga dhigi alif baa lagu rafciyaa bal magacaagan un taniye moxamed bal taniye muxamadaani jaaa muxamadaani saanbad alifkaa unbaad keeni wa fi lmuhana naxwu zaydaani alif markaad icraabaysidna markaad tidhaha waa marfuuc calaamatu rafcaha alifkaad ka dhigaysaa haddaba waxaynu sheegnay in alifku uu calaamatu rafco yahay sow maaha alif kastaaba calaamatu rafco maaha alifku marka uu rafcada calaamad u noqonayo waa meel keliya markuu ku jiro meeshaasina waa maxay waa muhane ismi muhanaa markuu ku jiro unb unbuu alifku calaamatu rafco yahay haddii ismi muhanaa una ku jirin alifkani calaamatu rafco maaha axmed iminka waa marfuuco calaamatu rafcuhu waa alifka ugu horreeya maan odhanaya wax la maqlayba maahe ibraahim alifka ku jira ayaa calaamatu rafca maan odhanaya almuhim alifku markuu rafco calaamad u noqonayo waa markuu musane keliya ku jiro meel kaloo la maqlaya ama la dhegaysanaya ma jirto wa fi lmuhanaa muhanaha dhexdiisa waxaa ahaaday naxwu zaydaani oo kaleba weeyaan muhanuhuye alalifu alif baa ahaatay haddaad doonto saa waad ku macnayn wa fi lmuhanaa muhanaha dhexdiisa waxaa ahaaday alalifu baa ahaatay naxwu zaydaaniba weeyaani wa nuunu nuunkuna fi lmudaarici buu ahaanayaa nuunku goormuu halkuu calaamad u noqonaya afcalu khamsaha sow maha wa nuunu nuunku fi lmudaarici buu gelayaa aladii mudaaricoo curifa lagu yaqaanay biyafcalaan iyo tafcalaani antuma wayafcaluun tafcaluuna macahuma wa tafcaliin tarxamiina xaali eeg mudaarica waxaa lagu yaqaano tusaale yowgiisa mudaarica unbuu nuunku degaa mudaarica waxaa lagu yaqaana afcalu khamsa sow maaha afcaalulkhamsaha marka la rafcinayo nuun uunba calaamatu rafcaha laga dhigi haddaba nuunku waa calaamatu rafca markaynu nidhi meel keliya marka laga helo weeyaan meeshaasina waa afcaalulkhamse nuunku afcaalulkhamse keliya markuu ku jiro uunbuu calaamatu rafca noqonaya meel kale ka dhigi mayse iminka nasara waa marfuucoo calaamatu rafcuhu waa nuunka miyaad odhan kartaa waa ceeb weeyaan waayo nuunku markuu calaamatu rafco yahay afcaalulkhamsi unbaa loo baahan yahay inuu ka dhex muuqdo meel kaloo la aqbalaya ma jirto wanuunu nuunku fi lmudaarici mudaariciibuu ku sugnaanaya alladii mudaarica oo curifa lagu yaqaano biyafcalaani wasanka yafcalaani a lagu yaqaano yafcalaani way samaynayaan labadii maqnaa tafcalaani waad samaynaysiin antumaa labadiinanow ama saa lagu yaqaano wayafcaluuna way samaynayaan raggii maqnaa tafcalaani tafcaluuna waad samaynaysiin jamca macahumaa labadaa hore macooga labadaa hore macoogad idinkuna wax samaynaysiin wa tafcalinana waad samaynaysaa tarxamiina waad naxariisani xaali lixaali xaaladda iiga muuqata aawadeed baad iigu naxariisan ood iigu nixi washtaharad waxayna ku caan baxday bilkhamsati alafcaal afcaalulkhamsay ku caan baxday afcaalulkhamse ayaa loo yaqaanaa oo magacooguba waa afcaalulkhamse halkaa maxaynu kaga baxnay rafcada iyo calaamooyinkeegii iyo mawaadicdeedii calaamooyinkeegu imisay noqdeen afar waa damo wow alif nuun soo afartaa ma aha mawaadicdiina imisay noqdeen koob iyo toban damadu imisay degtay toddoba wowgu imisuu degay laba alifku imisuu degay meel nuunku muxuu degay meel keliya eeg rafcadii calaamadeedii iyo mawaadicdeedii calaamadeeduna waa koobi calaamadeeduna waa afar mawaadicdeeduna waa koob iyo toban iskugu kaygee afar iyo koob iyo toban iskugu kaygee ya hamsata casharkaa mabxaf baa baaburafca kuugu jira intaa haddaad fahantay wax kuu dhimani ma jiro baabu calaamaati nasbi nasbaha calaamooyinkiisii weeyaan kana baabu calaamaati nasbi waa nasbaha calaamooyinkiisii marley haddaan dusha kasii sheego nasbuhu shan calaamuu leeyahay mawaadicduna waa koob iyo toban un oo qaacidaa jirtay horay aan idinku caddeeyey oo odhanaysa mawaadicdu koob iyo toban kama badato naxwaha naxwo dhaniba koob iyo tobankaa unbuu ka warramaa baabu calaamaati nasbi nasbaha calaamooyinkooga baabkoogii weeyaan sheekha halkan waan ku yar haysanaayo inuu baab yidhaa maahayna inuu fasl yidhaabu ay ahayd so baabu calaamaatilcraab inama soo odhan baabu calaamaatilcraab so inama soo odhan mar hadduu baabu calaamaatilcraabina yidhi kuwan kale inuu fasal fasal shalay baan idiin sheegayey baabka inuu fasal ka dhex dhaco so saa maaha kolka baabu calaamaati nasbi kolkuyna yidhi faslun inuu yidhaha baa ka saxnayd faslun fii calaamaati nasbi inuu yidhaha linasbi nasbuhu wuxuu leeyahay hamsun shan calaamo nasbadu imise calaamay leedahay linasbi hamsun shan calaamay leedahay wahiya shantaasi fatxatun fatxo weeyaan alifun alif weeyaan kasrun kasro weeyaan wayaa-un ya weeyaan nuunun nuun weeyaan nuuntoo tan xadifu xadfoon kasrun taa sheekha waan ku haysanaayo maxay sawaabku ahayd inuu yidhaah inuu taa yaru yeelo kasratun yidhaah sawaabku intaasoo aha kasratun inuu yidhaah sharax cid haysaa sow idinkuma jirto wax sharax ayaa haya waad eegi doontiinoo halkaa kasratun buu ka odhanayaa kasratun sababta kasratun markuu ku leeyahay khaladka yaree sheekha lagu hayuu diidayaa ayuu saxayaa linasbi waxa uu ahaaday hamsun shan calaamo wahiya shantaasi fatxatun weeyaan wahow alifun alif weeyaan kasratun weeyaan wayaa-un weeyaan wa nuunun weeyaan nuuntoo tanxadifu xadfoomaysa nuun xadfoon waa xadfo nuun halkii loodhan jiray buu nuunun tanxadif yidhi gabayga aawadi buuna sidan u leeyahay haddaba fansib nasbi bifatxin bifatxatin weeyaan saxdu fansib nasbi bifatxatin fatxa ku nasbi maaka qad rufica lagu rafciyey bidamatin damo eeg uu kusoo duuduubayaaye damadu intay degtay kuma garanaya markii dhaweyd arrimisaynu nidhi toddobadiiba fadxo geli buu ku yidhi warku miyuuna fududayn toddobadiiba maxay ku nasbi buyna yidhi fadxa fadxa ku nasbi ilaa ka hindaatin lafdiga hindaatina mooyaane oo hindaatin muxuu ka joogaa jamac muanatu saalima fadxaa degta kasraa degta dee waad garanaysiin fansib nasbi bifatxatin fadxa ku nasbi maa shaygii qad rufica lagu rafciyey bidamatin damo wax kastoo dame lagu rafcinayayba fadxa ku nasbi ilaa ka hindaatin mooyaane oo fa fadxuhu isaga fadxintiisa muneeca waa la diiday isaga lama mancin karo dee isaga lama fadxin karo ee kolka la nasbinayo maxaa degaya kasraa degaysa waa jamc maana tusaalintee halkaa li kolkaa fadxadii maxay degtay bay ka dhigan tahay lix bay degtay fadxadii wajcal ka yeel linasbi asmaai linasbi lkhamsati shantii nasbintooda al asmaa ee asmaada ahayd asmaa lkhamsaha nasbintiisana alifan alif ka yeel amaa wajcal u yeel linasbi lkhamsati shantii nasbintooda alasmaa ee asmaada ahayd alifan alif u yeel asmaa khamsaha marka la nasbinayana maxay ku nasbi buyna yidhi alif oo akuuka maxaad odhan markaad nasbinaysid akhaaka baad odhan wansib nasbi bikasratin kasra ku nasbi jamca taaniiin jamcu taaniif jamcu taaniifkaa curifa lasoo bartay jamcu taaniifkii aad soo baratayna maxay ku nasbi buu yidhi kasra ku nasbi armayna sax ahayn jamcu taaniifkii aad soo baratay kasra ku nasbi buu ku yidhi mayna sawaab ahayn khalaqa allahu samaawaati kolkaa curifadaa yaruu raaciyey jamcu taaniifka waa la yaqaanaa buu yidhi muxuu ku ishaarayaa wuxuu ku ishaarayaa ilaa kahindaatin baad kusoo baratay ereyga ilaa kahindaatina maxaynu kusoo macnayni inuu jamcu taaniif yahay soo maahayn curifadu waa ilaa kahindaatinta weeye wansib nasbi bikasratin kasra ku nasbi jamca taaniifin jamcu taaniif jamcu taaniifka oo curifa mar dhaweydaad soo baratay oo kahindaatin haddii wanasbu nasbaha filismi ismigii la nasbiyo alladii ismigoo qasuniya la taniyeeyey ismiga la taniyeeyey nasbaha la nasbiyo iyo wa jamci tadkiirin jamc mudakr nasbaha la nasbiyo jamcaasoo musaxaxin jamc mudakr saalim weeyaan saalimkiiba musaxax iminka u bedelay saalimkii ayuu eega musaxaxa u bedelay iyo wa jamci tadkiirin tadkiirka jamciisa nasbaha la nasbiyo jamcoo musaxaxin musaxaxii biyaa-in bay ku sugnaadeen labadooduba biyaa-in waa khabarkii kaa-inaani waxay ku sugnaadeen biyaa-in tasniyada maxaad ku nasbinaysaa ya jamc mudakaru saalimna maxaad ku nasbinaysaa ya labadoodaba ya ku nasbi buu ku yidhi bal hadda mar aan kugu soo celiyo wanasbu nasbo filismi ismi la nasbiyo alladii ismiga oo qasuniya la taniyeeyey wa jamci tadkiirin jamcu tadkiir la nasbiyo jamcu tadkiirkaoo musaxaxin la tasxiixiyey biyaa-in bay ku sugnaanayaan labadoodaaba nasbaho biyaa-in bay ku sugnaanayaan un dhacdo kaa-inaani biyaa-in nasbihii ya buu ku sugnaanaya maxaad odhanaysaa ra'aytu muxamadiin iyo ra'aytu muxamadayn intaan baad odhanaysaa walkhamsatu shantii alafcaalu ee afcaasha ahayd xayu tantasib marka ay nasboomayso e afcaalkhamsaha marka la nasbinayo tantasib inta inta sababu ka keenaya maad garanaysaa waa iftacaala soo maahayn kolkaa maaha marka la nasbinayo markay nasboomayso af soomaaligaa hamoodin inaan jebinayo inaan af soomaaliga yar jebinayo ha u qaadan markaan leeyahay ay nasboomayso waa kelmadda keliya ee ereygaa lagu macnayn karo weeyaan ee inuu noqdo weeyaan af soomaaliga af carabiga wax mutadaabiqe moogtahay in isla eg inaad isa siin kartid weeyaan tantasib markaad macnaynaysid af soomaali waxa uga dhigmi kara un markay nasboomayso inaad tidhaahdo nasboomayso eg iyadun baa nasbaha iska qaadanaysa cidima cidima nasbinaysa la soco marka nasbuhu waxa weye wixii iyada lagu samaynayo walkhamsatu shantii alafcaalu ee afcaasha ahaa xayu tantasib markay nasboomayso fa xadfu nuunu rafci nuunu rafcaha in la xadfo mutlaqan mutlaq ahaanba yajibu waajib weeyaan afcaalu khamsaha marka la nasbinayo maxaa waajiba buu yidhi afcaalu khamsaha marka la nasbinayo in nuunu rafcaha laga xadfo halkaa maxaa inoogu dhammaaday nasbo iyo calaamooyinkiisii soo maahayn iyo mawaadicdii nasbe calaamooyinkiisu waa shan intaasoo ma xusuusnidin mawaadicduna waa koob iyo toban fadxadu imisay degtay lix bay degtay kasradu maxay degtay meel keliyo jamc maana tusaalima soo toddoba ma haysid alifku muxuu degay meel keliyo asmaaulamsaa sug sideed ma haysid ya-du maxay degtay laba meeloodoo jamc mudakaru saalim iyo iyo tatniyo ah saw ko saw toban ma haysid durtaba nuunku muxuu xadfu nuun maxay degtay afcaalu lkhamse intaa macnahooga aan iskugu kaa soo xidho cashirkeenna maanta ah icraabuhum icraabkoogu tagyiiru axwaali awaakhiri lkelimi kelmadaha aakhiradooda axwaashoodu doorsoonta weeyaan taqdiiran ka doorsoonta aw lafdan ama lafdiga ka doorsoonta licaamilin caamilna ku doorsoonta caamilka culima la ogaaday aqsaamuhu icraabka qaybihiisu arbacatu nafar weeyaane fal tuctabar si fiican ha loo cibreeyo rafcun rafco weeyaan wa nasbun nasbo weeyaan wakadaa kan waxaa lamida jasmun jasmo iyo wajarun walkullu dhammaantood hayr aljasmi jasmaha hayrkii xaalo uu yahay yaqacu wuxuu dhacayaa fil asmaai asmaada dhexdeeda wakulluhaa dhammaantoodba filficli ficilka dhexdiisana way dhacaysaa walkhafdu khafdihii imtanaca wuu mancoomay wasaa'irulasmaa'i asmaada dhammaanteed mucrabatun mid la icraabayo weeyaan xayu laa shabaha marka uun shabah jirin shabaha oo qarabaha u dhoweeya min alxuruufi xuruuf u dhoweeya wagayru dii tan hayrkeed alasmaa'i ee asmaada ah mabniyun waa la binaynaya khalaa mudaaricin mudaaric mooyaane mudaarica oo qad khalaa ka madhnaaday min kulli nuunin nuun kulligeed ka madhnaaday baabu calaamaat alicraab lirafci rafcuhu wuxuu leeyahay minhaa calaamooyinka uu ka leeyahay damatun damo iyo waawun wow iyo alifun alif kadaaka kaa waxaa lamida nuunun nuun baa lamida nuunkoo haabitun sugan laa munxadifun aan xadfoomeyn fadamu damihii haddaba fismin buu ku sugnaanaya ismigoo mufradin mufrada ka axmedba weeyaan o jaa axmed ad tidhaahdo wa jamci tagsiirin buu ku sugnaanaya ka jaa alacbuduba weeyaan wa jamci taaniisin buu ku sugnaanaya ka muslimaatunba weeyaan oo jaat ilmuslimaat tidhaahdo wa kulli ficlin ficil kastoo ku sugnaan ficilkoo mucrabin mucraba ka yaatiiba weeyaan walwaawu wowdiina fii jamci dukuur dukuurka jamciisay ku sugnaanaysaa jamcii asaalimi ee saalimiinta ahaa ee badbaaday ka saalixuuna kuwa wanaagsani hum iyagunbaaba ululmakaarim makaarim iyo sharaf kastaba u saaxiiba wahiya wowdu atad way timid fii jamci dukuur bay timid kamaa atad siday u timid fi lkhamsati shantii alasmaa'i asmaada ahayd وهي أسماء الخمسة هو التي تويان تأتي إيمانيس على الولاء حرير يضا كسوغا أب ويان أخ ويان حم ويان وفوك ويان ذو ويان جرى قد جرى حالة أدور يرسدي كل مد كستابا مضافا نساقا مضافا مفردا ومفردا مكبرا ومكبرا وفي المثنى وحا كسوغنانيا الألف وألف با كسوغنانيسا نحو الزيداني بوياني ونون نون كنا في المضارع بو كسوغنانيا الذي مضارع عرف لغو يقانو بيفعلان ويسمينيان تفعلان واتمينيسين أنتما لبدينن ويفعلون رقبا سمينيا تفعلون إذنكا سمينيا معهما كوا هر معوغا وتفعلين النواد سمينيسا ترحمين واد نحريساني حالي حالك يقادو نحريسان حالك لوما نحريستي حال أضا لغو نحريسانيا لكن حالك أغا لغو نحريسانيا وحا إيغا موقضاد يقو نحي وحا ديقو أركيسيد أياد يقو نحي واشتهارت وحي كو عام بحضي بالخمسة شنتي الأفعال يا أفعاش أهيد باب علامات النصب للنصب نصبه وحو ليه خمس شان وهي شنتا سنة فتحة ويان ألف ويان كسر ويان وياء ويان نون ويان نونتو تنحذف حتفوميسا فانصبها دبا نصب بفتحة فتحة كن نصب ما كقد رفع على رفعيي بضمة ضمة لقو رفعيي إلا كهندات موياني وففتحه فتحيسا منعك ولا منعي واجعل واحد أياشا للنصب الخمسة شنتي نسبه الأسماء أسماء ذهي ألفا ألف كيان وانصب نصبي بكسر كسرك النصب جمع تانيث جمع ما نتصالم كاس عرف الله صبرتي والنصب نصبهنا في الاسم اسم جيب وقلي الذي اسمك أو عفوا والنصب نصبه في الاسم اسم جيل نصبيه الذي اسمك أو غثني لتثنيي وجمع تذكير لنصبيه جمع عاص مصحح لتصحيح يلي بياء بكسبنانيا والخمسة شنتي الأفعال وأفعاش أهي حيث تنتصب مركي نسبوميسو في حذف نون الرفع نون الرفعها إن لحذفها مطلقا مطلقا هامبا يجب وواجبيا واحد جراها دبا بيت كاهره daydka u horeeya kelmad baa jirtay markii nadmiga aan qaadaynay aan arkayay inuu kitaabkeenu ka tegay linasbi khamsun wahiya fatxatun alif kasrun wayaaun uma nuunun tanxadif kasrun wayaaun halkaa kasrun wayaaun nuunun buu yidhi ma arkaysaa uma ayaa halkaa ku jirta uma nuunun tanxadif baa ku jirta waa calaamaatu nasbaha beydka koobaad weeyaan iyuu halkaa uma nuunun u qorayaa wuu idiin qorayaa saw maaha uma nuunun baa halkaa loo baahnaa waayo haddii kale caruudkii baynu garanaynaayo caruudkayna sax ku noqonayni halkaa inoogu joogo billahi tawfiiq بسم الله الرحمن الرحيم باب علامات الخفض خفضها علاموين كيس باب كيسي علامة الخفض التي بها انضبط كسر وياء ثم فتحة فقط فاخفض بكسر ما من الأسماء عرف في رفعه بضم حيث ينصرف واخفض بياء كلما بها نصيب والخمسة الأسماء بشرطها تصب واخفض بفتح كل ما لم ينصرف مما بوصف الفعل صار يتصف بأن يحوز الاسم علتين أو علة تغني عن اثنتين فألف التانيث أغنت وحدها وصيغة الجمع الذي قد انتهى والعلتان الوصف مع عدل عرف أو وزن فعل أو بنون وألف وهذه الثلاث تمنع العلم وزاد تركيبا وأسمع العجم كذاك تانيث بما عدا الألف فإن يضف أو يأتي بعد الصرف باب علامات الجزم والجزم في الأفعال بالسكون أو حذف حرف علة أو نون فحذف نون الرفع قد عن يلزم في الخمسة الأفعال حيث تجزم وبالسكون اجزم مضارعا سلم من كونه بحرف علة ختم إما بواو أو بياء أو ألف وجزم معتل بها أن تنحذف ونسب ذي واو وياء يظهر وما سواه في الثلاث قدر فالنحو يغزو يهتدي يخشى ختم بعلة وغيره منها سلم وعلة الأسماء ياء وألف فالنحو قاد والفتى بها عرف إعراب كل منهما مقدر فيها ولكن نصب قاد يظهر وقدروا ثلاثة الأقسام في الميم قبل الياء من غلام والواو في كمسلمية أضمرت والنون في لتبلون قدرت بسم الله الرحمن الرحيم باب علامات الخفض waxaynu guud marayn ku samaynay khafdaha calaamooyinkiisu inuu saddex yahay saddexdaasi waa kasro iyo ya iyo fatxo mawaadicda khafduhu uu yeelanayaana waa sideed sideeddii ismiga daahirkeed garanaysiin weeyaan wuxuu yidhi taa markuu ka hadlayey calaamatu lkhafdi khafdaha calaamadiisu allatii calaamada oo bihaa iyada indabada uu ku koobmayo calaamadda uuna ka badnayn ee khafduhu uu leeyahay kasrun kasro weeyaan halkaa maxaa loo baahnaa kasrunina yidhi in kasratun la yidhaahbaa ayaa loo baahnaa kasratun kasro weeyaan wayaaun haddana ya weeyaan uma fatxatun fatxa weeyi faqad oo keliya kolkaa khafduhu muxuu imise calaamuu leeyahay saddex keliya ayuu leeyahay saddexdaasi midi waa kasro midina waxa weeyaan fatxo midina waxa weeyaan ya kolkaa saddexda calaamo labana waa xarako midina waa xaraf labada xarakadiihi waa kasriya fatxo midka xarafki ihina waa ya-da weeyaan haddaba calaamatu lkhafdi maadaamuu yidhi uu mufrad ka dhigay calaamooyinkuna waa jamace muxuu calaamaatulkhafdi u odhan waayuu u jamcin waayey iminka calaamatulkhafdi buu yidhi calaamaatulkhafdi ma odhan jamac inuu keenay ahayd waxaan filayaa jawaabta su-aasha haddaad keentid jawaabteedu waxa weeyaan qaacidaa tidhaahda mufradun mudaafun limacrifatin yacumu haddaad aragtid mufrad macrifo loo idaafeeyey cumuum buu keenay oo jamac buu ka dhigan yahay iminka calaamadii waa mufrad khafda oo macrifaa loo idaafeeyey jamac bay ka dhigan tahay oo calaamaatulkhafdi kiyo la yidhi oo kale ayay u dhigantaa calaamatulkhafdi khafdaha calaamooyinkiisu calaamadiisu ma odhanaysid haddaba kolkaad macnaynaysid khafdaha calaamadiisu ma odhanaysid calaamooyinkiisu baad odhanaysaa oo jamicii baad macnaysanaysaa calaamaatulkhafdi khafdaha calaamooyinkiisu allatii calaamooyinka oo bihaa iyada indabada uu ku koobmay kasratun kasro weeyaan kow wayaa-un ya haddana weeyaan laba uma fatxatun fatxo weeye faqad oo keliya saddexdaa calaamo ayuu leeyahay khafduhu haddaba saddexdaa mawaadicdoodii buu doonayaaye waa sideed sidaynu tilmaannay sideeddii ismiga daahirkaabaa saddexdan loo qaybinaya kolkaa kasradu saddex meelood bay qaadanaysaa ya-duna saddex meelood bay qaadanaysaa fatxaduna laba meelood ayay qaadanaysaa laba meelood oo min saddexa waa lix iyo labada fatxada waa sideed sideeddaa meelood bayba noqonayaan bal haddaan la eegno fakfid bal ku khafdi buu ku yidhi bikasrin ba'da halkaa ku jirta ma taqaanaa waa tii aalada geli aaladii gashaa mar kaste waxaa la yidhaha katabtu bilqalam waxaan wax ku qoray qalin eeg waxa aalada ah eed kitaabada u adeegsanaysid weeyaan ama qatactu bisikiin waxaad jaridda u adeegsatay ayaa ba'da la geliyaa kolkaa wuxuyna yidhi fakfid ku khafdi aaladii me waa bikasratin fakfid ku khafdi bikasratin kasra ku khafdi maa kii khafdi curifa lagu soo bartay min alasmaa'i asmaada isagoo ka mid ah fii rafcihi rafcihiisa bidammi damo lagu soo bartay wuxuu ku yidhi waxaad waxaad kasro ku khafdisaa wax kaste oo damo lagu rafcinayey oo laakiin maxay ah ismi ah dee min alasmaa buu yidhi ereygaa min alasmaa maxaa inaga baxaya ereyga min alasmaa maxaa ku baxaya imisa labaa baxaya laba labadaasi waa maxay ficil iyo xaraf maa tidhahdeen hayaay war ma ficil iyo xaraf baa min alasmaa ku baxaya may waxa baxaya saxiixulaakhir iyo muctalulaakhir labadaasoo labadaba damo ay soo degaysay ayaa min alasmaa inagaga baxay oo baabkan khafdaha dee ficilma soo galo marka uu ina yidhi fakfidku khafdi bikasratin kasro ka la khafdinaye mafcuulun bihigiihime waa maada maadaasa mafcuulun bihigiya fakfid khafdi oo bikasratin kasra ku khafdi maa erey khafdi curifa lagu aqoonsaday min alasmaa'i asmaada isagoo ka tirsan fii rafcihi rafcihiisa bidammi damo wax kastoo isagoo ismiya dama ay degaysay kasra ku khafdi maxaa soo hadhay kolkaynu laba ka saarno shan baa soo hadhay sow maahayn asuu shan ma soo hadhin shan baa soo hadhay dee shantii ismiga ahaa waayo toddobadii damada labadii ficilkunbaa kaa baxee shantiibaa soo hadhay ismiga shantii ismigaa soo hadhay kadibna wuxuu sii raaciyey xayu yansarif marka uu munsarifka yahay weeyaan uu tanwiinta qaadanayo xayu yansarif waa qeyd ee maxaa isna inagaga baxay labaa inaga baxay labadaasi waa maxay waa mufrad maa laa yansarifa iyo jamcu tagsiir maa laa yansarifa shantii soo hadhay kolkaynu laba ka saarno maxaa kuu hadhay saddex unbaa kuu hadhay saddexdaasi haddaba kasradu degtaa ereyga min alasmaa'i ihi laba ficil buu inaga saaraynu nidhi ereyga xayu yansarifu ihina mufrad maa laa yansarifa iyo jamcu tagsiir maa laa yansarif buu inaga saaray afar baa kaa baxay toddobadii toddobadii damada kolkaa waxaa kuusoo hadhay un saddex saddexdaana waad garanaysaayo waa mufrad munsarifa iyo jamcu tagsiir munsarifa iyo jamc mu'anafu saalim saddexdaa un bay kasradu degtaa marartu bimuxamedin iyo marartu maxaynu nidhaa ka kale marartu bimuxamedin muxamedkaa un jamcu tagsiir ka keen marartu haddaad jamcu tagsiir ka keentid miyaad kasrin kartaa walaa kolkaa waa inaad ku kala raagsatid iminka muxamed waa maxaamida jamcu tagsiirkiisu marartu bimuxamedin haye warijaalin rijaalin baa dee kii saxda ahaa ah warijaalin haye marartu bimuslimaatin saddexdaa meeloodba weeyaan fakfid ku khafdi bikasratin kasro maa ka curifa lagu aqoonsaday min alasmaa'i kiyo asmaada ka mida fii rafcihi rafcihiisa bidami damo xayu yansarif markuu sarfoomayo uu munsarifka yahay halkaasi waa saddexdii kasradee ma og tahay wakfid haddana ku khafdi biyaa-in ya ku khafdi kullamaa shay kulligii oo nusiba lagu nasbiyey bihaa ya-da war baabu nasbe kolkaynu soo maraynay wixii ya-da lagu nasbinayey uun imikana ku khafdi waa imisa waa laba saw maahayn musanaha maxaa lagu nasbiyaa ya ya baad ku khafdinaysaa haddaba jamac mudakarusaalim maxaa lagu nasbiyaa ya maxaad ku khafdinaysaa ya-diiun baad ku khafdinaysaa wuxuu yidhi wakfidku khafdi biyaa-in ya-ku khafdi kulamaa shay kulligii oo nusiba la nasbiyey bihaa ya-da lagu nasbiyey labaynu haysanaa soo mahayn walkhamsata shantiina nasbi walkhamsata shantiina khafdi alasmaa ee asmaada ahayd asmaa lkhamsihiina ya-da ku khafdi buu ku leeyahay walkhamsata shantiina ku khafdi alasmaa ee asmaada ahayd bishardihaa maca shuruudihaa shuruuddeeda markay sidato tusib waad asiibiye qawaacidkii carbeed baad asiibiye asmaaulkhamsahana igu dar buu ku yidhi imise ya-du kolkaa lagu khafdinayaa bay ka dhigan tahay saddex bay ka dhigan tahay labadii hore ee lagu nasbinayey oo tasniya jamc mudakrusaalim ahaa iyo asmaaulkhamsahan saddexdaa meelood bay ya-du degtaa haddaba wuxuu ina yidhi walkhamsata alasmaa bishardihaa ba'd waa bimacnaa maca bishardihaa maa shuru maca shardihaa asmaaulkhamsaha shuruud baynu usoo marnaye shuruudu mawaaxid buu ahaa mise jamac bay ahayn shuruud badan maynaan soo marin kolkaa mufrad buu ka dhigoo bishardihaa buu yidhi inuu bishuruudihaa yidhahda soo maahayn waxaa lagaaga dawaynayaa taana qaacidaa jirtay mar dhaweydan sheegaynay mufradun mudaafun limacrifatin yacummu ereyga shardi ihi waa mufrad laakiin damiirka ku jira ayaa macrifo ah sidaa darteed jamac buu noqonayaa ay bishuruudihaa bay ka dhigan tahay wakfid khafdi biyaa-in ya-ku khafdi kulamaa ismi kulligii oo nusiba lagu nasbiyey bihaa ya-da waa laba walkhamsata shantiina ya-da ku khafdi alasmaaa ee asmaada ahayd bishuruudihaa maca shuruudihaa shuruuddeeda maceega markay tahay shuruuddii hore markay wadato tusib waad asiibi qawaacidkii luqada carbeed baad markaa asiibiya ya-du saddex meelood bay degtay bay ka dhigan tahay lix baynu ka baxnay sideediiya maxaa inoo hadhay labadii fadxada inoo hadhay soo maahayn wakfid khafdi bifatxatin fadxo ku khafdi kulamaa ismi kulligii oo lam yansarif aan sarfoomin ismi alla ismiga aan sarfoomaynin markaad khafdinaysid fadxo ku khafdi buu ku yidhi waa ismiga maalaa yansarifka ah sarfigana waynu soo sheegno asarfu tanwiinun ataa mubayinan sarfigu waa tanwiin ismi alla ismiga aan tanwiinta qaadanaynin ayaa fadxada la geliyaa haddaba ismiga bilaa tanwiinta in tanwiinta qaadanaynin waa maxay waa laba qayboodun inuu yahay mufrad iyo inuu yahay jamcu tagsiir labadaa uun baaba maalaa yansarif noqda kolkaa labadaasay fadxadu degaysaa wakfid khafdiyoo bifadxatin fadxa ku khafdi kulamaa ismi kulligii oo lam yansarif aan sarfoomaynin oo mimaa kii ah saara ahaaday yatasifu ku ku sifoobaya biwasfi lficli ficil wuxuu ku sifoobay oo welibana abuu ku yidhi ismiga ku sifoobay ficil wuxuu ku sifoobay horay qaacidaynu u odhan jirnay hadduu ismigu xaraf shabaho mebni buu noqdaa ismi xaraf shabahay mebni buu noqdaa oo icraabkaa loo diidaa ismigu hadduu ficil shabahana maa laa yansarif buu noqdaa oo tanwiintaa loo diidaa eg ismigu hadduu xaraf shabaho waa mebni oo icraabkaa loo diidaa hadduu ismigu ficil shabahana tanwiintaa loo diidaayo maa laa yansarif baa laga dhigaa haddaba ismigan iminka mufradka ah iyo jamcu tagsiirkani waxay shabaheen maxay ficil bay shabaheen oo xaggii ka shabaheen ficilka waxaa laga helay laba cilo oo farciyataan ah oo midkoodna macnaha u noqonayso midkoodna lafdiga u noqonaya eeg hadda ficil kaste maxaa laga helay baynu nidhi ficil kaste laba cilo ayaa ficil kaste laga helay labadaa cilo waa farciyataan farciyataan maxaa ka soo hor jeeda asliyataan soo maahayn laba cilo oo faraca weeyaan labadaa cilo ee faraca ah midkoodna lafdiga ficilkay u noqonaysaa midkoodna macnaha ficilkay u noqonaysaa haddaba ismiga haddii laga helo laba cilo oo farciyataan ah oo midkoodna macnaha u noqonaysa midkoodna lafdiga u noqonaysa ficil buu shabahay baa la odhanaya oo waayo labadan cilo farciyataanka ah ficilun baa lagu yaqaanay mar kastoo ismiga laga helana mebni maalansarif buu noqonaya haddaba ficilka labada cilee laga helay waa maxay ficil kaste waxaa laga helayaa baynu nidhi cilataan farciyataan ixdaahumaa tarjicu ila almacna walukhra tarjicu ila lafdi markaad iminka daraba tidhaahdid kelmadda darabaa waxaynu ka helaynaa laba cilo oo farciyataan ah waa maxay labadaa cilo farciyataanka aheen darabe ka helayna waxa weeyaan midi waa mide ixtiyaaja ku jirta ixtiyaajadu waa baahi daraba iminka baahi bay qabtaa oo maxay u baahan tahay waa ficil eh wax sameeyay u baahan tahay ficilku cid samaysa ayuu doonayaa waa ficilo wax sameeyey buu u baahan yahay waa ta koobaad haddaba ixtiyaajadu waa baahi uu ficil oo dhani qabo ficil kaste haddaad aragtid cid samaysay unbuu u baahan yahay cid samaysay unbuu u baahan yahy oo faacila waa cilo farciyo ah haddaba baahidu waa cilo oo waad og tahay waana farciyo oo maxaan ku garanayaa inay farac tahay dee asal baa ka soo hor jeedee eeg cadamuulixtiyaaj iyo ixtiyaaj labadaa cilo cadamkuna waa asalkii ixtiyaajaduna waa faracii waayo way kala horreeyeen way kala asalsan yihiin markaad baahatid adigu dee baahila'aantaa kaaga horraysay markii hore maadan baahnayn oo seedan u baahnayn waxaa laga yaabaa inaadan jirinba haddaadan jirin miyaad baahnayd iminka wujuudku waa cillo farciye ma og tahay cadamulwujuudkuna waa cillo farciye ma- waa cille ma og tahay jirideennan iyo jirid la-aanteennu waa laba ciladood laakiin kee asala dee jirid la-aanteenna kaasaa horreeyey jirideennanuna waa waxa weeyaan waa farci iminka habeenka iyo maalinku waa cilataan habeenkan iyo maalinku waa cilataan farciye waa cilataan haddaba habeenkii iyo maalinkii markaynu cilataan ka dhigno habeenka ayaa asal aynu ku tilmaamaynaa miyaa oon cillo asliye ah ka dhigaynaa mise maalinka ayaynu cillo asliye ah ka dhignaa eeg labada cillo marka la kala saarayo ee la odhanayo taasaa faraca taasina waa asal waxyowga lagu kala saaro waxaa ka mid a horaynta waxyowga lagu kala saaro waxaa ka mid a calaamadda midkood baa calaamad sita midkoodna calaamad ma sito kolka ka bilaa calaamadda ihi asal buu noqonaya ka calaamadda sitaana farac buu noqonaya iminka habeenkii iyo maalinku kolkaynu nidhaahno waa laba cillo kee asal ah habeenkaa asal ah maalintuna waa farac oo maxaynu ku garannay maalintu dee calaamad bay sidata shay bay sidataa saa'id ah oo maalinnimada samaynaya waa cadeedda ma jira habeenka wax soo baxo dhulka madoobeeya maalinta laakiin wax soo baxo dhulka iftiimiyaa jira taasaynu ku kala garanaynaa fuqahaduna waa kay masaa'il badan ku bineeyeenoo waxay idhaahdeen ninku laba xaas hadduu leeyahay habeenkii taa hala joogo habeenkiina taa kale hala joogo maalinkii lagu odhan maayo waayo habeenkaa asala maalinkuna taabic buu noqonaya waa cilataan farciyataana baynu odhanaynaa cilataan farciyataan waa laba ciladood oo faraca oo midkoodna ay macnaha u noqonayso midkoodna ay lafdiga u noqonayso ixtiyaajadii waynu fahnay ta labaad waa maxay ee lafdiga u noqonaysa waa ishtiqaaq ficil kastaa wuxuu u baahan yahay meel laga soo ishtiqaaqdo haddaba ishtiqaaqani waa cilo farciya cilanimadiisa waad fahantay farcinimadiisuna waxa weeyaan cadamulishtiqaaq baa dee asal ahaa ishtiqaaquna waa farci haddaba ishtiqaaqani lafdigu u noqonayaayo macnaha uma noqdee lafdiga daraba ah ayaa iminka laga ishtiqaaqanayaa ereyga darbun ah walmasdaru aslun wa ayu aslin wa minhu yaasaax ishtiqaaqu lficli ficilka isagunbaa laga ishtiqaaqadaaye la soco kolkaa ficilkiibaa faraca noqday ishtiqaaqiisiibaa faraca lafdiguna u noqonaya oo wax la ishtiqaaqaya macnaha maaha waa lafdiga weeyaan ixtiyaajadiina macnahay u noqotay ishtiqaaqiina lafdigu u noqday ficil kaste labadaa erey baa ku jira ficil kaste labadaa erey ixtiyaajo iyo ishtiqaaq baa ku jira ixtiyaajaduna waa cillo macnaha u noqonaysa farcun ishtiqaaquna waa cillo maxay iyadu u noqonaysaa lafdiga haddaba ismiga markii laba cillo laga helo oo farciyataana oo midkoodna lafdiga ay u noqonayso midkoodna macnaha ayaa la odhanayaa ficil buu shabahay oo maalansarif buu noqonaya haddaba ficilka labadiisa cillo waynu koobnay oo ficil alla ficilka lagaa hor keeno labadan ciluun adigu u sheeg ixtiyaajiyo ishtiqaaq cillad kaleba male ficilku labadaa ciluun adigu u dhiib laakiin ismigu ma labadaa cilu isna yeelanaya miye isaga halkaa cille halkaa ku qoran ismigu markaynu leenahay waa in laba cillo laga helo oo farciyataan ah oo midkoodna lafdiga u noqonaysa midkoodna macnaha labadii cillo ficilka laga heluun ma aha ixtiyaajadiiyo ishtiqaaqii maaha ismiga waxa laga helaya laakiin waa laba cillo oo kale oo farciyataan ah oo midna macnaha ay u noqonayso midna lafdiga kolkaa labadaa cillo ismiga gelaya waa sagaalka halka ku qoran sagaalkaasi jamaca iyo alifutaniifka unbaa iyagu keligood wax manciyaya sideedda soo sideedda soo hadhay dee toban bay macnaha ka ahaayeeni sideedda soo hadhayna laba laba ayay u kulmayaan laba labada waa labadii cillo ee farciyataanka ahaa ee midkoodna macnaha u noqonaysay midkoodna lafdiga bal haddaan eegno wakfid warbalniyahow khafdi bifatxatin fatxo ku khafdi kulamaa ismi kulligii oo lam yansarif aan sarfoomaynin oo mimaa kii asaara ahaaday yatasifu ku ku sifoobay biwasfilficil ficil wuxuu ku sifoobay ismi alla ismiga ku sifooba wixii uu ficil ku sifoobay ficilku muxuu ku sifoobay cilataan farciyataana sow maahay ixdaahuma tarjicu ila lafdi walukhra tarjicu ila almacna mar kastuu ismigu sidaa noqdo isna maalansarif baad ka dhig eeg bacda yaree bian yaxuuso ku jirta ma garanaysaa taswiiriya la yidhaahdaa bacdaa taswiiriya loo yaqaana luga alcarabiya bacdu waa ba sawir bay bixinaysaa cilataankiiba iminkay noo sawiraysaa sidee buu ismigu ugu sifoobi karaa wuxuu ficil ku sifoobay waa bian yaxuuza inuu koobo alismu ismigu inuu koobo cilatayni laba ciladood ow amase cilatan cilad keliya waa inuu koobo oo tugnii ka kafaynaysa can itnatayni labada ismigu waa inuu maxay koobo kolkuu maalansarif noqonayo laba cilo amaa cillo keliya oo maxay kaga filaanaysaa labadii cilo kolkaa cilada keligeed ku filaataa waa maxay waa jamaca iyo iyo taniiun bilalif bian yaxuuza inuu koobo weeyaan alismu ismigu inuu koobo cilatayni laba ciladood aw amase cilatan cilo cilada oo tugnii kaga filnaanaysa can itnatayni labadii cilo fa alifu ta'niisi alifka alifu ta'niiska loo yaqaanaa aknat way ku fillaatay waxdahaa keligeed keligeed bay ku filantay maalansarifnimo ugu filan tahay alifu ta'niisku mamduudiya maqsuuray u kala kacaa ha kala qaadin ama alifu ta'niisku mamduudo ha noqdo ama alifu ta'niisku maqsuuro ha noqdo marka walilaahi alasmaa alxusna la leeyahay ereyga xusnaa ahi waa maalaayansarif waayo alifu ta'niiskii baa dee ku jira mar kelmadda saxraa'a markaynu leenahay saxraa'a waa maalaayansarif hulaaaa waa maalaayansarif alifu ta'niiskii mamduudada ahaa baa ku jira xusnaana alifu ta'niiskii maqsuurka ahaa baa ku jira alifu ta'niisku ama mamduudo ha noqdo ama kii maqsuurka ahaa ha noqda ee meel kasta uu galo kelidiibuu maalaayansarif ka dhigaya kelmadda dikraa'ihi waa maxay haddaba waa maalaayansarif dikraa waayo alifu ta'niisi maqsuura ku jirta dee fa alifu ta'niisi alifu ta'niisku aknat way kafaysay waxdahaa keligeed bay kafaysay ay maalaayansarifnimadii ugu fillaatay wa siiqatu ljamci jamaca siiqadiisuna way kafaysay alladii jamaca oo qadintahaa intihooday jamaca aan dib loo sii jamcin karaynin qadintahaada maad garanaysaa qadintahaada waxaa looga jeedaa jamac la jamciyo ayaa jira jamac lasii jamciyaa jira jamacaan la jamcin karayna waa jira hadduu jamacu mafaacila iyo mafaaciila ku yimaado dib looma jamcin karo laakiin jamacyada kale o dhan waa la jamciya iminka amaratun bal jamci amaratun amaratun amarun ba taadun baad ka dayin kartaa soo maahayn oo jamac bay noqonaysaa bal jamacaasi jamci amaruna afcaal baa lagu jamciya amaar baa la yidhaha amaarun bal isaga sii jamci ficaal baa lagu jamciya imaarun baad kusii jamcinaysaa imaarun eeg jamculjamac jamculjamac jamculjamac baad sii arkaysaa laakiin kelmaddu hadday masaajida noqoto masaajida sii jamci lagu odhan maayo waayo waa jamacu meeshuu madhaafaanka ahaa waa madha waa qadintaha waa jamaca aan la sii jamcin karaynin ee halkaa ku gebagabooday weeyaan wasiiqatu ljamci jamaca siiqadiisuna way ku fillaatay amaa way kafaysay alladii jamaca oo qadintaha intihooday oon dib loo sii jamcinaynin labadaasi waa inaga baxeen sawma ahayn walcillataani labada cillo alwasfu wasfi weeyaan oo maca cadlin cadli micii a cadligoo curifa la aqoonsaday wuxuu ku yidhi labada cillo ee ismiga ku dhacaya balan kuu tiriyo dhegayso waa wasfi iyo cadli kolkaa wasfigu muxuu la kulmayey cadliga soo lama kulmaynin wasfi iyo cadli buu yidhi kolkaa haddii kelmadda wasfi iyo cadli laga helo maxaynu odhanaynaa waa maalaayansarif wasfigu waa cillad farciye ah oo macnaha u noqonaysa cadliguna waa cillad farciye ah oo lafdiga u noqonaya tusaaluhu muxuu noqonayaa waa hulaae iyo rubaaca iyo ereyga hulaaea waa maalaayansarif ama rubaaca waa maalaayansarif waa wasfi oo cadad kaste oo arbaca arbaca ah bay ka dhaxaysaa waana cadliyo rubaacada maxaa laga soo cadliyey arbacatun arbacatun mukarar ah ayaa laga soo cadliyey meel kalea dee laga keenay cadliga waad garanaysaa cadliga curifa buu inoogu qaydayey cadli la wada garanayo weeyaan buu ina yidhi cadliga hulaaiya rubaaca ku jira waayo culimadan ayaa mutafaq ku ah cadligan mutafaq baa lagu yahay laakiin cadliga cumar ku jira mutafaq laguma aha saasuu kan curifo ugu qayday walcillataani labada cillo alwasfu wasfi weeyi wasfiga oo maca cadlin cadli micii ah cadligaoo curifa la garanayo oo culimadoo dhaniba ay isku waafaqsan tahay waa hulaae iyo rubaaca iyo mahna iyo aw amase wasni ficlin wasnu ficil miciya wasni ficlin tani waxay ku cadfan tahay cadlintiiyo macaba u qadaran aw maca wasni ficlin wasfiga iyo wasnu ficil miciya waa wasfi iyo wasnulficil tusaaluhu muxuu noqonayaa wasfi iyo wasnulficilna waxaan idin idhi waa afcalu tafdiil oo dhan ana akharu minka maalan wa haadaa axsanu minka wajhan wa ana acazu minka nafaran acazu waa maalaayansarif waayo wasfi baa weeyaan oo waa sifo dadku ka dhaxaysa waxaana weeyaan maxay wasnu ficil aw binuunin aw maca nuunin amaa nuun maceeda ayuu wasfigu noqonayaa iyo wa alifin alif wasfigu waxaa kaluu la kulmi karaa ziyaadatu alif wa nuun binuunin wa alif kolkuyna yidhi ziyaadatu alif wa nuun weeyaan wasfigiiyo ziyaadatu alif wa nuun la kulmay muxuu tusaalihiisu noqonayaa waa cadshaan ama khadbaan raxmaan oo kale khilaaf baynu ka keennay isaga waad garatay haddaba sifadii waa tii u dambaysay beydka ee beydka odhanaya ijmac wazin caadilan anis bimacrifatin rakib wazid xujmatan falwasfu qad kamula sifadu waata ugu dambaysa saw maahayn waa cillad macnaha u noqonaysa saw maaha maxay la kulantaa sideedda saddex bay la kulantaa saddexdiiba waynu haynaayo cadligii waa kayna yidhi والعلتان الوصف مع عدل ايج او وزن فعل وزن فعل كنا وانهينا او بنون والف وزياده الف والنون منا صفدي ماينا صدح لا كل من صدح باي لا كلنتي علمك بالجوغي محو لا كل ما يسغو وهذه تن الثلاث صدح ذيه تمنع الاسم اسم قويم وحي أديدا الصرف صرف قي أديدا مع العلم علم كمعيسى مركيتاي عبارة شيخ وانكو هاي سنايو وهذه ثلاثة تمنع العلم بيقول علم كي ديدا بيقول ده علم كما ديدا إيه؟ علم كما مركي معيسى تهاي أي صرف ديدا صدح ذاني وحي ديدا يسي منعي سوا صرف تموين ديدا لكن مركي علم كمعيسى تهاي ويا وهذه ثلاث صدح ذاني تمنع ويمن عذا الصرف صرف تموين أي منعذا مع العلم علم كمعيسى مركيتاي saddexdaasi hadday caalamka la kulmaan ismigii maalaaysarif bay ka dhigayaan oo calamkii oo cadli miciihi waa maxay calam iyo cadli tusaaloogu muxuu noqonayaa waa cumar kelmadda cumar ah dee cadligu ku jira oo caamir baa laga keenay laakiin cadligaa culimadu mutafaq kuma wada ahaa khilaaf baa u dhexeeya in cumarkani caamir uu ka yimid daliil sax ah oo tusinaya ayaa loo waayey saa darteed bay ragga barhkood yidhahdeen kama iman ragga barhkoodna waxay yidhahdeen waxa daliil noogu ah maalaayansarifnimadan uu yahay waayo calamnimun baan ka haynaay cillada labaad me dee in cadli laga dhiga mooye wax kalaa la waayey kolkaas yidhahdeen waaba cadli calamkii oo maca cadlinihi waa cumar ko calamkii oo maca wasnu ficilihina muxuu noqonayaa waa axmed ama yaziid calamkii oo maca ziyaadatu alif wa nuun ihina muxuu noqonayaa waa cuhmaan kolkaa cuhmaan muxuu ka yimid asalkiisu bal joogay dee cuhmaan alif iyo nuunka dambun baa zaa'ida cafaan ka warran cafaan cafaanna waa la mid cuhmaan binu cafaan cafaan isna waa calam waana ziyaadatu alif wa nuun baa ku jirta waa maalaayansarif cafaanna inkastay culimadu yidhaahdeen haddii cafaan min cafa laga keeno min cafa waa maalaayansarif haddii min cafana laga keenana waa munsarif oo nuunka asal noqonaya dee cafana haddii laga keeno sidaa darteed waxay yidhahdeen cafa wuu dhowrsoomay iyo cafana wuu uray haddaba cafaan waxay yidhahdeen haddaad ammaanaysidna maalaayansarif ka dhig haddaad caayaysidna munsarif ka dhig bay yidhahdeen waxaa laga yaabaa inaad kitaabta ku aragtid cafaan haddaad ammaantidna waa munsarif haddaad cayididna waa maalaayansarif intaan wax ka badan inayna kuu dhaafin laakiin ujeeddada ka dambaysaa waa wasanka laga keenayo min cafa wuu dhowrsoomay oo waa kolkaa maalaayansarif iyo min cafana wuu uray oo kolkaa waa munsarif waad fahantaan u malaynaya saddexdiiba haddaba waynu haynaa calamkiioo saddexdii hore la kulmaya وهذه ثلاث صدحني تمنع وي منعيسا الصرف صرفك اي منعيسا مع العلم علم كميعيسا markay tahay soo saddex calamkii lama kulmin isaguna wazaada wuxuu la kordhay calamku uu la ziyaaday tarkiiban tarkiib buu kala ziyaaday waxa laga yaabaa ismigu inuu tarkiib iyo calam noqdo oo kii afraada saddexdii hore kan u geysay buu ku yidhi waxa way bacla baka waa maalaa insarif waayo waana calam waana tarkiib waa kow waa asmaa alcajamna uu la ziyaaday cajamiga oo dhan asmaadooda sida ibraahim oo kale ismaaciil oo kale waa maa laa yansarif waayo waana calam waana cajami kadaaka kan waxaa lamida taaniisun taaniis bimaa kii lagu taaniisiyo cadal alifi alif ka soo hadhay waxa alif ka soo hadhay marka wax lagu taaniisiyana calamkuu la ziyaaday oo taaniisun bimaa cadal alif iyo calam baa meesha laga helaya faatimata iminka waa maa laa yansarif sababtu waa maxay dee calamna wuu ku jiraa oo waa calam oo inan bay magacu tahay taaniisun bimaa cadal alifna weeyaan haddaba calamku lix buu macooga manciyaa lix lixdaasi waa maxay saddexdii hore ee wasfiga wa uu macooga manciyayey iyo saddexdan uu la ziyaaday wazaada tarkiiban buu yidhi tarkiib uu la ziyaaday asmaaulcajamna uu la ziyaaday taniifin bimaa cadal alifna uu la ziyaaday calamku lixdaa ayuu macooga manciyaa wasfiguna mid keliya ayuu saddex keliya ayuu macooga manciyaa alifu taniif iyo siiqatu muntaha aljumuucna siiqatu muntaha aljumuuc alifu taniif iyo siiqatu muntaha aljumuucna mid kastiiba keligeed bay wax mancidaa almuhim erey maalaayansarifkii baynu halkaa kaga baxnay sheekhu wuxuu doonayaa inuu ina yidhaah maalaayansarifka laba arrimood baa loo diidaa sidaba ereyga markuu maalaayansarif yahay laba arrimood baa loo diidaa midi waa mida tanwiin ma qaato midi waa mida kasra ma qaato ee ta hore waa tanwiinta labaadna waa kasro haddaba tanwiinta weligii ma qaadanayo hadduu maalaayansarif mar uu noqdo weligii tanwiin lagu arki maayo taa waad fahantay soo maahayn kasrada laakiin marmar ma lagu arkaa iminka kasraynu ka hadlaynay dee in lagu in calaamatulkhafdihiisu fadxa ay tahay baynu ku arkaynay soo mahayn marmar kasradu miyay degtaa bal joogay wuxuynu yidhi laba laba jeer ayay ayay kasradu degaysaa fa in yudaf haddii la idaafeeyo oo maalaayansarifka mudaaf laga dhigo ow ya'ti ama uu yimaado bacda al al dabadeed ama alba ay gasho ismigii maalaayansalifka haddii mudaaf laga dhigo ama an la geliyo surifa waa la sarfinaya labadaa jeer baa la sarfiyaa surifadan macnaheegu waa maxay manuwina waa la tamwiiniya la tamwiininaya miya may waa la kasrinaya weeyaan laba jeer baa maalaayansalifka la kasriya waa labadee marka uu mudaaf noqdo iyo marka uu maxay noqdo iyo markuu al wato hadduu mudaaf yahay iyo hadduu al wato bes eeg qaacidaa jirtay maalin dhawaydan sharxaynay markaynu maraynay mabniyaadda waxaynu maraynay mabniga waxaynu shardi uga dhignay binuhu shabaha xarafku inuu qawi yahay soo saa ma ahayn shabaha ficilkuna waa inuu qawi yahay uun eeg maalaayansarifkan marka maalaayansarif laga dhigayo shabihiisu waa inuu qawi yahay oo hadduu shabahu daciifo dee munsarif buu noqonaya maxaa daciifiye shabaha dee khawaasul asma khawaasul asma maxaa kamid ahaa calaamooyinka ismiga maxaa kamid ahaa dee idaafada iyo ashuba calaamada ismigay kamid ahay waad fahantaan umalaynaya fain yudaf haddii la idaafeeyo ismiga aw ya'ti ama uu yimaado bacda al al dabadeed uu yimaado surifa waa la sarfinayaa oo kasradii caadiga ahayd ayaa ka muuqanaysa halkaa waxaynu kaga baxnay baabu calaamaati alkhafd baabkii la odhan jiray kolka waxaynu sheegnay in saddex calaamana ay khafduhu leedahay sideed mawdicna ay leedahay maalaayansarifkiina wuu inoo soo dhexgeliyey baabu calaamaati ljazmi icraabka kanaa ugu dambeeyey horta sheekha waxaynu ku haysanaa baabkaa uu leeyahay oo maxaa ka fiicnaa baabka faslun baa ka fiicnaa san horay u sheegnay waljazmu fi lafcaali bisukuni aw xadfi xarfi cillatin aw nuunin jazmaha calaamooyinkiisu waa maxay waa laba waa sukuun iyo waa sukuun iyo iyo xadfu xarful iyo xadaf sukuun iyo xadaf weeyaan haddaad xadafka kala qaadid saddex buu noqonaya waa sukuun iyo xadfu xarfulcilla iyo xadfu nuun sow jazmihii ma aha labadaa calaamo ma yeelanin mawaadicdiisu maxay noqonaysaa waa saddex saxiixulakhir iyo muctalulakhir iyo afcaalulhamsi bes intaasaba jazme lagu yaqaana waljazmu jazmo fi lafcaali afcaasha la jazmiyaa bisukuni sukuun buu ku sugnaani haddii afcaasha la jazminayo sukuun buu ku sugnaanaya waa ko aw xadfi xarfi cillatin ama xarfu cille xadafkiibuu ku sugnaani aw nuunin ama nuun xadafkiibuu ku sugnaanaya haddii ficil la jazminayo saddexdaa arrimood midun ka hel buu ku yidhi inaad sukuun ka heshid inaad xarfu xarfu cille ka heshid inaad xadfu nuun ka heshid fa xadfu nuuni rafci nuunu rafcaha xadafkiisu qaطcan go'naanba yalzamu wuxuu waajibaa fi lkhamsati alafcaal afcaalu lkhamsaha xaysu turjamu marka la jazminayo xadfu nuunku waa halkee buu yidhi xadfu nuun goormaa la helaya waa afcaalu lkhamsa qaabku u sheegayna eeg fa xadfu nuuni rafci rafcaha nuunkiisa xadafkiisu buu ku yidhi qadcan go'naanba yalzamu wuxuu waajibaa fi lkhamsati alafcaal ay fi lafcaali alkhamsa afcaalu lkhamsaha dhexdiisa xaysu turjamu marka la jazminayo mar kastood afcaalulkhamse jazmi istidhaahdid calaamatu jazmaha maxay ka dhig buu ku yidhi eeg ma sukuun war xadfu nuun bayna yidhi ka dhig wa bisukuuni sukuun ijzimku jazmi mudaarican mudaaric mudaarica oo shalima ka badbaaday min kownihi ahaantiisa khutima mid lagu gebagebeeyey uu yahay bixarfi cillatin xarfu cille ereyga kownihi waa masterkaane ma og tahay masterku ismi iyo khabarun buu qaadanayaa ismigiisii waa hada hadaasa imika fi maxalli rafcin ismu kown ah khabarkiisiina waa jumla ficliya oo khabarku sidii dee shanta qaybood ugu ahabaad garanaysaa khutimo weeyaan bixarfi cillatinna waa khutimada ayuu ku tacalluqayaa wa bisukuuni sukuun ijzimku jazmi mudaarican mudaaric mudaarica oo salima ka badbaaday min kownihi ahaantiisa khutimo ku lagu khatimay uu noqdo bixarfi cillatin xarfu cille mudaaricu hadduu ka badbaado xarfu cille waa inuu maxay noqdo saxiixulaakhir soo maahayn saxiixulaakhir marka la jazminayo maxaynu haddaba ku jazminaynaa sukuun